نبينا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا نوم قبل الأولى يا آية وقل كنتم يستحاد سورة آل عمران وعن سورة جنيه qisadii ku saabsanay dullaankii uxud aayadii ugu dambaysay waxaa lagu sheegay sababta keentay jabka dhacay sababta keentay wixii muslimiinta soo gaadhay inuu ahaa khalad ay sameeyeen qaar ka mid ah waxaa la dambaytay marka uma sarafakum canhum liyabtaliyakum idinkaa laydin leexiyey oo gaaladii aada si eryeelaysaan baa laydinka leexiyey si laydin imtixaano allana uu idin cafiyey subxaana wa tacaala fadli iyo dheeraadkii alla subxaana wa tacala uu saaxiiba mu'miniinta dushooda wey id tusciduunada marka waxaad tidhaahdaa yani id wakti xus id wakti nebiga xus ama id wakti buu alla idiin hiiliyey tusciduuna aada tegayseen ama aada fuulayseen oo walaa talwuuna talwuuna aydan leexanaynin ama jalleecaynin calaa axadin ruux duj ruux dushiisa aydan ku leexanayn waalrasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idiin yeedhayo fii ukhraakum jamaacadiina iyo kooxdiina dambe dhexdeeda uu idinka yeedhay fa asaabakum wuxuu idin tawaabiyey alla subxaana wa tacaala oo idinku abaalmariyey hamman walbahaar oo bihammin maca hammin walbahaar kale la jira walbahaar walbahaar kale wata maxaa saa loo yeelay likay laa taxzanuu si aydan u murgin calaa maa shay dushii faatakum idinka teg wixii idinka tegay sidaan ugu murgin walaa maa shay dushiina saydaan ugu murgin asaabakum idin asiibay wallahu allana khabiirun midkii xogwaama wey bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan waxaad xustabale markii aada tegayseen dhulka dhexdiisa aada ku tegayseen tusciduuna bimacnaa tegitaanka dhulka laydha ama tascaduuna oo fuulitaanka buurta markaad fuulayseen waxay ahayd markii jab ku dhacay waa kii la kala yaacay marka arrintaas alla subxaana wa tacaala sawirayaayo markii aada tegayseen oo wejigiisa nin walba isaga dhaqaaqay ama aada buurta korayseen idinkoo markaa aan cidnaba ku leexanayn nin aada jalleecaysaan ma jirto nin walba wejigiisa wacan isla markaa rasuulkii wuxuu idinka yeedhayaa kooxdiina ugu dambaysay dhexdeeda idinka yeedhaya kooxdii goobta ku hadhay ayuu dhexdeeda idinka dhawaaqaya oo nebigu sal lla lay waslam wuxuu lahaa ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah addoommadii ilahay war xaggayga war xaggayga war xaggayga buu nabigu ku ayay sal alla lay waslam marka rasuulkiina gadaal buu idinka yeelaya idinkuna nin aada ku leexanaysaanba ma jirin arrinkaasu markuu dhacay kadib alla wuxuu idinku abaalmariyey murug murug kaleeta la socoto hamman bihammin yacni mufasiriinta qaar waxay leeyihin labada murugood midi waxay ahayd jabkii gaadhay midna waxay ahayd hadalkii ahaa nebi maxamed waa la dilay sal ly slm ama meehe midi waxay ahayd dhibaatadii soo gaado dhaawacii iyo dilkii ah ta labaadna waxay ahayd gaaladiiyo meeshii ay fuleen kaga daba timid ama ha laba murugood keliya waa ha ka dhigina murugtu waa fara badnayd oo hamman bihammin murugyaal fara badan oo isdaba jooga yacni markii ugu horreysay guushii iyo libtii oo inay gaadhaan ku sigteen bay ka qadeen marka labeed intaa lagama hadhine ayagiibaa diliya dhaawaca loo geysta intaa kuma ekaanine nebi maxamed waa la dilay baa soo baxday intaa lagama daba hadhine meeshay ku carareen baa haddana lagaga daba yimid hamman bihammin saas maana yani waa arrimo murugi oo midbad midda kale ka walbahaar badan tahay maxaa saa loo yeelay waa laydin tababaraya waxaa loo yeelay wixii idinka tegay oo qaniimo ah oo lib ah iyo wixii idinku dhacay oo dhaawac iyo dil ah labadaa midna inaydaan umurgin ood barataan masaaxiibta iyo qaabka loola dhaqmo saas maana maxaa yeele ruuxa markii ay mushkilo qabsato oo ay mushkilo kala qabsato oo mid saddexaad ay qabsato yani wuxuu la qabsanayaa masaaibtu la qabsan sidaas daraaddeed walbahaar iyo murug iyo naxdin oo dhan baa ka dhammaan marka tarbiyo iyo tababar ilaahay idin tabara barayo wey ujeeddadii qasadka laga leeyay barrinta oo kaleetii oo kale hadday dhacdo oo ama dil idin soo gaadho ama dhac idin soo gaadho ama dhaawac idin soo gaadho inaydaan murgino walbahaarin maxay loogu dhacday inaydaan odhanin ilahay baa idin tababaraya subxana wa tacala likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum allana subxaana wa tacala waxaad samaynaysaa waa ka warhaya id wakti tusciduuna qiraa'ada ah bimacnaa tegitaan baa dhulka lagu tago tascaduuna qiraaa baa jirto oo fuulitaanka ah marka buurta fuulitaankeeda wadkur xus nebiow id wakti xus tusciduuna wadkuru xusadhe saxaabadii id wakti tusciduuna aad tegayseen oo dhulka ku tegayseen ama tascaduuna aada fuulayseen buurta oo walaa talwuuna aydan leexanaynin calaa axadin ruux dushii aydan ku leexanayn cabsida daraaddeed iyo argagax walxaal alrasuulu rasuulkiina yadcuukum uu idin yeelayo fii ukhraakum jamaacadiinna iyo kooxdiinna ugu dambaysa dhexdeeda uu idinka yeedhayo yacni kooxdii meesha ku hadhay ugu dambaysa ragga yuu dhex joogaa nebigu sal lla lay waslam halkaas uga yeedhay oo wuxuu leeyahay war addoommada ilaahay xaggayga imaada war aniga ii imaada fa ataabakum wuxuu idinku tawaabmariyey ama idinku abaalguday alla subxaana wa tacaala hamman walbahaar oo bihammin ay maca hamnin walbahaar kale la jirankiisa walbahaar walbahaar la jira ama waxaa la yidhahdaa fa asaabakum wuxuu idinku abaalmariyey hamman walbahaar bihammin walbahaar sababtii walbahaarkan idinka laydinku abaal laydinku abaalguday sababtuu ku yimid waxay ahayd nebigaad ka walbahaariseen oo bihamminta dambe waxay noqonaysaa walbahaarkii aada nebiga geliseen daraaddii baa idinkana walbahaarka laydin geliyay maana saana waa la fasira fa asaabakum hamman bihammin maxaa saa loo yeelay likay laa taxzanuu inaydaan murgin daraaddeed calaa maa shay dushii faatakum idinka tegay maxaa ka tegay libtii baa dhaaftay oo haniimaa dhaaftay oo guulbay yaa dhaaftay wixii idin dhaafay saydaan ugu murgin walaa maa shay dushiisana saydaan ugu murgin asaabakum idin asibo idinku dhacay waa jabki waa dilki waa dhaawaci wixii idin gaadhayna inaydaan macnaha iyadana aydan ka murgin saas maana waxaad weydeen oo lib aad sugayseenana weyde waxna waa idin gaadheen labadaa midna saydaan uga murgin mana labadaa midna saydaan uga murgin wallahu alla khabiirun midkii og wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan saas maana marka darsi ilaahay subxaana wa tacaala siinayay weeyaanoo maalinkaa laga bilaabo darsigaa uxud lagu qaatay haddii meelo kale muslimiinta jab kusoo gaadhaan maxay sidani ku dhacday laysma weydiinayo maxaa yeele horaa darsigaa laysu siiyey inuu imaanayo jabku ilaahayna xikmad uu ka leeyahay subxaana wa tacaala yani waxa weye duruusine ay ku jirto waxaa loo lagu lagu bartay uxud uxud markii darsigaa lagu qaatay wixii ka dambaysay oo dhan wixii ku yimaada waa iska fududaadeen saas macana uma anzla calaykum min bacdi algami amanatan macasan yaksha taa'ifatan minkum uma markaa kadib anzala wuu dejiyey alle calaykum dushiina wuxuu idinku soo dejiyey min bacdi alhammi yani muru walbahaarka kadib walbahaarkii idinku dhacay kadib wuxuu idinku soo dejiyey amanatan aamin ahaansho yani amaan ahaansho buu idinku soo dejiyey amaan nucaasan buu idinku soo dejiyey lulmo amaan ahaanshadu wataa waa lulmada lulmo ayuu idinku soo dejiyey lulmadaasoo yakshaa daboolaya taa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid wa daa'ifatun kooxna qad ahamathum waxaa murug gelisay anfusuhum nafafyaalkoodii baa murug geliyey yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi ilaahay waxay u malaynayaan hayra danni hayra alxaqi xaq waxaan ahayn hayra adanni malihii waxaan ahayn alxaqi ee xaq ahaw malihii xaqa aha waxaan ahayn bay ilahay malaynayaan danna aljaahiliyati jaahiliyada malaheedii bay ilahay malaynayaan yaquuluuna waxay leeyihiin ha kooxdaas hal lanaa muu noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin wuxun muu naga sugnaado talada ma wax ku yeelan qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinka iyo talada kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu sugnaaday yukfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarinayaan maa shayba ku qabsanayaan laa yubduuna ayna muujinayn laka adiga ayna ku muujinayn waxbaa qalbigooda ku jira ayna ku muujinayn muxuu yahay w waxaas waa yaquuluuna waxay leeyihiin law kaana hadduu ahaan lahaa lanaa anaga min almri arrinka xaggiisa shay-un xun hadduu nooga ahaan laha talada haddaan xun kula ahaan lahayn maa qutilnaa nalama dileen haahunaa halkana laguma lahaye qul waxaad tidhahdaa law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdood oo idin soo baxdeenba la barasa way soo bixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la waajibiyey calayhim dushooda alqatlu dilka kuwa dushooda lagu qoray in la dilayo kuwaasi way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii dhinacyadooda la dhigay meelihii lagu dilay oo dhinacooda la dhigoo la seexiyey halkaasay usoo bixi lahaayeen waliyabtaliya allah inuu alla idin imtixaano inuu alla imtixaano daraaddeed oo uu jirrabo maa fii suduurikum waxa laabihiinna ku jira iyo waliyumaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed maa fii quluubikum waxa qalbiyadiina ku jira inuu shaandheeyo daraaddeed buu facala dalika saa allahu yeelay subxana watacala saa wuxuu u yeelay labadaa xikmadood wallahu allana caliimun midkii cilmi badan oo ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaalka u saaxiibka xaaladda laabaha u saaxiibka ee qalbiga ku jirta ilaah ogi saas way macana markii murugtaa iyo markii walbahaarkaasi dhacay oo walbahaaro fara badan ragga ay qabsadeen alla wuxuu leehay subxaana wa tacaala kadib waxaan idinku soo dejinay ammaan ahaansho ammaan yani xasilooni iyo deganaansho xasiloonidaas maxay lulmaya lulmaa laydinku soo dejiyey bu rabbilahi subxana wa tacala xagga rabbi laydinka soo dejiyey lulmadaas ragga ma wada gaadhine qaar ka mida unbay lulmadaasi ku dhacday lulmada ujeedadii laga lahayo iyaduna waxay ahayd walbahaarkii qalbigooda galay iyo cabsidii iyo argagixii baa lagaga baabiinay saas maana yani lulmada goobta dagaalka waxa weeyaan waa naxariis ilaahi subxaana wa tacaala xagga ilahay bay ka timaadaa laakiin salaada dhexeeda shaydaan bay ka timaadaa marka rabbiga subxaana wa tacaala lulmadaa iyo nin cabsanayo oo argagaxsan oo nacsan ma seexan waxay daliil u tahay lulmada lagu riday ay lulmoodeen in qalbigoodii la dejiyey oo ay xasileen oo wixii iyo ay ku dhex jireen oo dhan ba iska halmaameen ilahay baa subxaana wa tacaala arrinka daaweynaya marka lulmadaasaa lagu soo dejiy abu dalxa radi allahu canhu oo raggii nabiga difaacayay ka mid aha salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxa uu leeyahay waxaan ka mid ahaa raggii lulmadu ku dhacday markaasaa seeftaydaa iga dhacaysa waan ka daba tegaya waan soo qaadanaya haddana way dhacaysa haddana waan soo qaadanaya haddana way dhacaysa waan soo qaadanaya an ruux markuu lulmaysan yahay shayga gacantiisa ku jira ma hayn karo lulmadu markaa damooto shayga gacanta ku jira waa iska dhacaya marka lulmadaasu ilaahi subxaana wa tacaala ku soo dejiyey laakiin dadka lulmada helay xasiloonida iyo deganaanshaha helay kulligood ma ahayn waxay ahaayeen un dadkii mu'miniinta ahaa ahlu yaqiinta ah dagaalka sugnaaday nebigiisa inuu ilaahay u hiilin doono rumaysna allana tala saartay dadka dheena kuwaasa ilahi subxana wa tacala hurdada iyo xasiloonida kusoo dejiyey lulmadaa lagu soo dejiyey kooxdii kaleeto waa munaafiqiinta ilaan rag munaafiqiina goobka tegay munaafiqiintii iyaga lulmadii waa laga qaliyey lulmadii waxba lagama siin maadaama lulmadii waxba aan laga siinin ayaga naftoodii ayaa murugisay muruggelisay walbahaar iyo qalab yay meela la qaban lahay cabsi xageedgaysaa bu leeya naftan maanta qad ahamathum anfusuhum meel alla meel uu naftii geliyo iyo god uu geliyu lahay ayadii unbaa walbahaarisay nebi maxamed ka fikiri maayo salawatu rabbi wasalaamu caleyh guul muslimiin ka fikiri maayo magaaladii madiiniyo tan waxay ku damayn doontaa ka fikiri maayo laakiin qad ahamatkum anfusuhum naftooda unbaa murugelisay naftiisii unbuu la siricsan yahay oo meel ula gala lahay qaasaas ragna waaba hurdaanba oo hurdaaba hayso waaba lulmaysan yahay sooma soo kaafkii kala dheeri maa kaafkii kala dheeri ma ninna waa lulmaysan yahay ninna naftiibuu meeluu geeyalay marka munaafiqiintii dhuuntaa waxaa u gashay naftoodaa u gashay qad ahamatum anfusuhum markaasaa waxay malaynayeen alla subxaana wa tacaala mala aan gar ahayn mala baatil ay ilahay u malaynaya subxana wa tacala malaha ay maleeyeen waa midka ilaahi subxaana wa tacala aayadda kale ku sheegay bal danantum an lan yanqaliba alrasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abada waxaad malayseen mu'miniinta iyo rasuulku inaysan ehelkoodii dib dambe ugu noqon doonin oo meesha lagu gumaadi doono maanta inay tahay kala kac iyo gurdum oo nabi maxamed iyo raggii la socday uusan nin ka noqon doonin saasay maleeya waa male jaahiliya danna aljaahiliyo waa maladii jaahiliyadooda malo ku salaysan caqiido saxa maa sababtuna waxa weeye rabbi sunankiisa ruuxaan aqoonin iyo qaabka adduunyada uu kusoo dhaqi jiray iyo sida uu wax u caadada uu wax ku maamulo dadka aan aqooninin baa saa wax u maleeya ninkii ilaahay yaqaana sunankiisana yaqaana wuu garani inaan mu'miniintii nebi maxamed la soconin meeshan aan lagu lagu tirtiri doonin arrinkoodana lagu soo afjari doonin wuu iska garanay laakiin munaafaqa qalbiga iimaan uusan kaga jirin mala xun buu ilaahay u malayno in muslimiintii maanta ay u dhammaatay khalaas saas way macana ilaahay inuusan garabkooda garabkooda ka baxon loo hiilinaynin inaysan guul dambe helaynin danna aljaahiliyati bay u maleeyeeno qalbigooda waxaasaa ku wareegay waswaadkaasi ka buuxa waxay leeyihiin ayagii baa marka isku foofa ilaan markii wax yimaadaan waxaa la yidhahdaa macnaha wax way libtu way way dad badan tahay laakiin inta badan jabku waa gablan nin walba uu ka cararaa meeshii waxoogaa jabiya ceebi ka timaado nin walba inuu iska fogeeyuu dooni oo ninka kale koryahay laakiin meeshii waxoogaa guula lagu gaadho nin walba inuu sheegto isku day nimankii haddii dhibkani dhacay waxay doonayaan inay shallaayaan oo yidhaahdaan taladaanna waxba kuma hayn hal lanaa min alamri min shay talada maxaa wax ugu yeeran weyne oo naloola tashan waayo waxaan markii nala gelinhayo sidan taata ragga la yeelahayo dhibka naloo geysanay maa talada wax nalaga sii sida si aan hayn baanu ku talin lahayn waxaa lagu yidhi waxaad tidhahdaa nebiyow talada ilahay baa iska wadanay xataa nebi maxamed waxba kuma laha salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisuna waxba kuma laha talada ilahay baa wata subxana watacala sidii ilaahay ugu talagalay bay wax u dhaceen taladana talo ilaahay watay bay ahayd saa ku dhibale waxayba se qalbiga ku qalbigooda ku jira waxay kaa qarinayaan waxayna rabin inay kuu muujiyaan baa quluubtooda ku jira ilahay baa kuu sheegi muxuu yahay waxay ku leeyihiin waxay odhanayaan oo ay naftooda is isleeyihiin oo qalbigooda ku jira haddaan talada wax ku lahaan lahayn oo nalala tashan lahaa meesha nalaguma laayeen e waanu taxadari lahayn dagaalkan waan ka baaqsan kari lahayn si un baanu wax u farsamayn lahayn meeshana laguma dileen kalada haddaan wax ku leeday arrinka ay qarsanayaane qalbigooda ku jira ayna ku muujinayn waka saas wya maxaa yeelay maqaadiirta ilahay bayna rumaysnayn waxaad ku tiraahdaa baa layidhi nebi maxamedow haddaad guryihiina joogi lahaydeen oo inaan yani isku daydaan inaad guryihiina ku ekaasaan si aada uga nabad gashaan dilka idin gaadhay raggii loogu talagalay in la laayo oo ilaahay qorsheeyey meesha dhinacooda uu yaallay ee la dhigay way imaan lahaayeen wax ilaahay qadaray wey shay ilaahay qorsheeyey taxadar lagagama baaqsan karo gurigaygaan geli oon isku soo xidi oo albaabadaan xidhani walow kuntum fii buruujin mushayada xataa haddaad saro iyo daaro la adkeeyey aad ka gashaan geerida marnaba kama badbaadi kartaa saas maa marka iska daayo lowlowdan lowlow hadday saan ahaan lahayd sidan ahaan lahayd san haddii la yeeli lahaa wax ka baxa markaasa wagac geeri marna maydaan ka baabsate ninkii loogu talagalay meel heble inuu ku dhinto meeshii la dhigay wuu imaan lahaa qas waana lagu dila halhalka marka ka baxa warkaas wax soconaya mehe alla muxuu saa u yeelay marka xikmadda saa uu loo yeelay waxa weeye waxaa la doonayaa waxa qalbigiina ku jira in la jirrabo waxa qalbigiina ku jiro iimaanka in la jirrabo oo la kala saaro ninka waxa qalbigiisa ku jira uu run yahay iimaanka iyo midka beenaalaha oo munaafaqa waxaa kaloo la doonaya qalbigiina waxa ku jira iimaanka laftiisa in la kala shaandheeyo oo iimaanka laftiisii in la kala saromariyo midna iimaankiisii kamaal buu gaadhayaa mid waa dhexdhexaad mid waa hooseeya waliyumaxisa maa fii quluubikum idinkoo mu'miniin wada ah oo iimaanku idinka dhexeeyo baa haddana iimaankii la kala dhufaya oo la gurgurinaya oo la kala sifaynaya oo la shaandaynaya walimaxisa maa fii quluubikum maxaa lagu shaandaynaya iimaanka waxaa lagu shaandaynayaa yani waxa weeyaan arrimahan oo kaleeto waxaa laydin gelinaya arrin yani tijaabo ah tijaabadaasa markuu kala baxaysa saas daraaddeed xikmadahaasuu alla ka lahaa subxaana wa tacaala arrintan dhacday allana waxaa qalbigiina ku jira ma aha inuu moogi waliyabtaliya allahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum marka la leeyahay ilaahay inay cilmi iga kordhay maaha inuu ilaahay wax ka korsanayo natiijada ka soo baxday dagaalkan iyo imtixaankan ma aha waxba ilahay uga kordhi maayo maxaa yeelay yani wallahu caliimun bidaati suduur laabaha wixii kusii jira ilahay waa ogaa subxana wa tacala ma iimaan oo dhaba ma nifaaqba ma gaalnima ma iimaan dhimanba ma iimaan dhamaystiranba waa la ogaaye laakiin in la muujiyaa la doonaya waa inta macna in la muujiyo oo dadku ogaadaan ayuu rabbi subxaana wa tacala rabay oo ku talagalay maana uma marka kadib ayuu anzala alla wuxuu soo dejiyey calaykum dushiina min bacdi alghammi walbahaarka kadib wuxuu idinku soo dejiyey amanatan aamin ahaansho amaan xasilooni ayuu idinku soo dejiyey nucaasan lulmo ayuu idinku soo dejiyey lulmadaasoo yakshaa daboolaya daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mida waa dadkii iimaankoodu dhab ahay dadkii iimaanku dhab uu ka ahawa kuwaasoo iyo lulmadu dabooleysa wa daa'ifatun koox oo munaafiqiintii ah wa daa'ifatun kooxna qad ahamatum waxaa murug gelisay oo warbahaar gelisay anfusum nafyaalkoodii naftii unbaa la weynaatayoo meel ay geeyeen bay la-yihiin yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi ilaahay hayra alxaqi xaqa waxaan ahayn yacni hayra adanni malihii waxaan ahayn alxaqi ee xaq aha malaha xaqa ah ee ilaahay in loo maleeyo ay tahay malahaa mala aan ahayn bay ilahay u malaynaya subxana wa tacala danna aljaahiliyati bay u malaynayaan alla subxana wa tacala jaahiliyada malaheedii malihii jaahiliyada lagu aqoon jiray iyo dadkaan ilaahay aqoonin sunankiisa aqoonin caadadiisa aan aqoonin malahoodii bay ilaahay u malaynayaan subxana wa tacala oo muxuu yahay malahaas malahaasi waxa weyaan in muslimiinta la gumaaday oo meeshan aynan ka kici doonin oo nebi maxamed la dilayo oo magaalada madiine gaala qabsan doonto oo tawxiidka ay u dhammaan doonto iyo dadkiisa danna aljaahiliyati saas weyaan ruuxu ilahi ma yaqaana hadduuba marba qalbigiisa ku jirta muslimiinta waa la cirib tiri karaa oo tawxiidka waa la baabi'in karaa oo marbaa gaalada gaal adduunka gaala uu isugu soo hadhi ilahay ma yaqaano ruuxaas saas maanaa jaahil ictiqaadka noocaasna waa danna aljaahiliyo maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala inuu u nusraynayo dadka ahlulxaqa wakti walba isaga rabbi subxaana wa tacaala qadaray oo qorsheeyo wey maana yaquuluuna waxay leeyihiin nimankaa munaafiqiinta xaaladaa iyadaa oo qas ku jiro xaaladaa waxay odhanayaan hal lanaa muu noo sugnaado min alamri arrinka xaggiisa min shayin wuxuun moo nooga sugnaado maa wuxuun arrinka ku yeelan qul waxaad tidhahdaa ina alamra arrinka kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu sugnaaday arrinka ilahay baa wata subxana wa tacala arrin ilaahay watana nina kala tashan maayo idinkana laydinkala tashan maayo nebi maxamed iyo saxaabadiisana lagala tashan maayo arrin ilaahay wata wey subxana wa tacala lilahi ina almra arrinku kullahu dhammaantii lilahi ilahay buu usugnaa yukfuuna waxay qarinayaan fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna ayna muujinaynin laka adiga ayna kuu muujinayn waxayna kuu muujinin baa qalbiga ku jira muxuu yahay waxaas waa waa la fasiray ilaahay baa og hadday iyagu qariyeen allah nabigiisa u sheegay yaquuluuna waxay leeyihin oy naftooda isku leeyihin ayagu isku odhanaya low kaana hadduu ahaan lahaa lanaa annaga min alamri arrinka xaggiisa iyo talada shay-un wuxuun hadduu nooga ahaan lahaa oo wuxuun ku ahaan lahayn maa qutilnaa nalama laayeen haahunaa halkan laguma laayeen halkanna laguma dilayna waan taxadari lahayn qorshe kale baanu samayn lahayn oo lagaga baaqsan karo dhibkan dhacay saasay odhan qul waxaad tidhahdaa law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen labarasa way soo bixi lahaayeen aladiina kuwii way soo bannaan bixi lahaayeen kutiba la waajibiyey oo la qoray calayhim dushooda alqatlu dilka lagu qoray kuwa dushooda ilaahay dilka ku qorsheeyo ku qoray way soo bannaan bixi lahaayeen ilaa madaajicin bay usoo bannaan bixi lahayen meelihii dhinacyadooda la dhigay almadaajic waa meelaha dhinacyadu seexdaan dhinacaadu meesha aad dhigto ama meeshaad seexato ama meeshaad dhinaca dhigtaa la yidhahdaa madjic la yidhahda ilaa madaajicihim meelihii dhinacooda la dhigay ama meelihii la jiifiyey oo lagu dilay wey maana meeshaasay banaanka ugu soo bixi lahayd qasab wey inay soo baxaan saas wey maana maxaa yeele ilahi baa arrinka wata subxana wa tacala xadiis saxiixa nabigeena ka sugan sal ly slam alle markuu rabo addoonkiisa inuu meel ku oofsadoo ku dilo meeshii iyad ahayd baa dan loo geliyaa dantii buu aadi marka adoo nairobi jooga qorshaha ilahay waxa ila xamar ku dhimato xamar unbay dan kaa soo geli adigaa adigaa maalintii dambaba diyaarad raacay xamar markaas dultaas kiibaa kugu sugahaya marka iyo waktigaas soma yaa kuwa jaafaya meeshaa ku geeyay ilaahay subxaana wa tacaala baa maamulaya quluubtuu rabbi maamulaya qorshahana ilaahay baa wato ninkii uu ku talagalay meel inuu ku dhinto si kasta hadduu u dadaalo u taxadaro ma baaqsan karo saas maanaa meeshii kii ku dhinta wey marka lowlow iyo sidan hadday ahaan lahayd iyo tala haddaan lahaan ka baco wax jira ma hayo idma baaqsan karta midaas waliyabtali allah inuu alla jirrabo daraaddeed ama wafacala wuu sameeyey alla sidaa muxuu sameeyey liyabtaliya inuu imtixaano allahu alle maa fii suduurikum waxa laabihiina ku jira in la ibtileeyo oo la jirrabo laabta waxa ku jira in la jirrabo kala baxo gaalka munaafiqa mu'minka in la kala baxo iyo waliyubaxisa inuu shaandheeyo daraaddeed maa fii quluubikum qalbiyadiinna waxa ku jira inuu shaandheeyo daraaddeed sawiya oo yani la kala sooco mu'miniinta laftoodii baa darajaad iimaankoodu kala noqonaya iimaankiibaa waxaa laga hadlayaa oo laga sifaynaya laga soocaya waxyaalo waxyaalo jaahiliyaad oo laga yaabo marka qaarkood inay yimaadaan baa laga soocaya wy maana ayib wallahu allana caliimun midkii cilmi badan weeye oo ogaansho badan bidaati suduuri xaaladaha laabaha u saaxiibka xaaladaha laabaha u saaxiibka ee qalbiga ku jiraay ilahay waa u ogaansho badanya subxana wa tacala ina aladiina tawallw minkum yowma altaqa aljamcaani inama istadallahum ashaytaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allahu canhum ina allaha gafurun xaliim ina aladiina kuwa tawallow jeesaday oo minkum idinka idinka mida yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalinkay kulmeen kuwa jeesadoo cararay inama stazallahum waxa uun simbirrixiyey ashayaanu shayaan unbaa simbirrixiyo lugta u fakiyey bibacdi maa shay qaarkii sababtii buu lugta ugu fikiye fakiyey kasabuu ay kasbadeen waxay kasbadeen qaarkii sababtiisa ayuu shaydaanku u simbirrixiyey walaqad cafa allahu allana waa cafiye canhum xaggooda waa cafiye dembigii la galay cararkii in allaha waxaa yeelay ina allaha alla kafuurun waa midkii dhaafid badan xaliimun oo dulqaadna wey rabbi subxaana wa tacaala kuwii maalinkaa cararay labada kooxood maalintay kulmeen waa maalintii uxud kooxdii nebi maxamed hogaaminaya oo ahluliimaanka ah iyo kooxdii abu sufyaan hogaaminaya gaalada ah labadaa kooxood maalintay dagaalka ku kulmeen kuwa cararay shaydaan baa simbirixiyo lugta u fakiyey yani khalad kasta oo galagalaba waa simbirixin shaydaan u lugta kuu fakiy waxaan kusoo marnay qisadii nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu geeda cunay faazallahuma shaytaanu canha somayna sooma simbirixin bay ahay shaydaan baa lugta u fakiyey oo khaladkan ku riday sidoo kaleeto nimankii maalintii uxud carurayna shaydaan baa lugta u fakiyey oo simbirixiyo khaladkan ku riday oo dhinacyuu kaa soo gelay yani caruurtii mareerkii baad ka dhiman yani waxa weyaan war nimanka nimanaa iska dhicin karta maaha naftan waxoogaa bin celceli sii noolow adduunyada ganacsigaa meel kaa yaalay oo yani waxa weye wax badan buu xaggu kaasoo gelaya hawl isagu uu ka shaqeyn lahayd macana ayib maxaa dhacay oo uu shaydaanku u simbirixiyey sababteedu waxay ahayd khaladaad ay horay u galeen qaarkood ayaa sabab u ah macnahaas tani khalad bay soo caanku khalad ku ah khaladkaasi wuxuu ka dhashay khalad kaloo horay loo galo dembi ah bibacdi maa kasabu sidaas daraaddeed baa culimada salafku waxay yidhahdaan ridwaan ullahi calayhim waxay dhahaan ina min hawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min jazai sayiati asayi'atu bacdaha xasanada iyo camalka wanaagsan abaalkiisu waxa weeyaan inuu dhalo xasano kaloo wanaagsan dembigana abaalkiisu waxa weeye dembi kale inuu dhalo saas maa haddaad khayr hadda la timaado khayrkaasi abaal ah waxaa lagu siinayaa mid kale inuu kasii dhasho oo mid kale aad la timaado kaasi kugu xabaaro sabab u noqdo haddaad khalad gashana khaladkii khalad kaletiiyo macsiyo kalu soo jiidanaya oo ku gelinaya marka dunuubtay galeen qaar ka mid ah sabab waxay u noqotay maalintii uxud inuu shaydaanku ka faa'iidaysto oo ay cararaan dembi dembi ka dhasho wy marka saas weyaan laakiin wixii dhacay dacwiga ilahi baa bacatiyey allah kafuururaxiimkii xaliimkii u dulqaatay addoommadiisa iyo khaladaadkeeda khaladaadkooda ayaa iska cafiyey waxaas cumar ninkii loo jiro cusmaan ibn cabaan radi allahu canhu ayaa lagu qabsaday arrinta arrimihii lagu haystay bay ka mid ahayd gadaal dambe markuu khaliifka ah oo la yidhi maalintii uxudna wuu cararay maalintii bederna muusan joogin baycatu ridwaanna muusan ka qaybgelin waxaasaa la akhriyay cabdullahi bn cumar radi allahu canhu baa wuxuu yidhi maalintii uxud wuu cararay isaga keligiina mee rag badan baa cararay laakin ilahay baa cafiye maxaa ka rabtan markaasuu yihi walaqad cafa allahu walaqad cafa canhu ilahay baaba cafiye maxaa idinka idin daba dhigay wax ilaahay baa cafiyey maxaad ugu haysataan cusmaan saas maana marka ilahi baa cadiyey wixii maalinkaa meesha ka dhacay rabbi waa cadiyey subxana watacala saa ay tahay haddana saxaabada kulligood ma cararin saxaabada ma cararin bal rag oo cadra muujiyey baa jira anas ibnadir soomaahi ninkii soo noqday markay raggoo dhowra tageen oo sacad oo carrahayo intuu ka heli war sacadoo xaggee jannadii waxaan ka helayaa uxud sokadeeda iiga soo uraysaa ka sokankamaysaa xaggee u socotaa intuu daba maray buu keligii sogaabuu gaalada dagaal la galay waxaa loo yimid isagoo siddeetan iyo dhowr nabar ku yaalaan oo jidhkiisa meel laga gartaba la waayo marka rag noocaas oo kale aydin yaa yaa yaa ka mid ahaa raggu ma wada carabin rag baa cararay qolyihii cararay wey waxa marka waxa weeyaan ay duruustani ka baxaysa yani laga bixinay ina aladiina kuwa tawallaw jeesaday oo minkum idinka idinka mid oo cararay wey yowma maalinka iltaqa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalintay kulmeen kuwa cararay inama istazallahum waxaa simbirixiyey uun kuwa ashaydaanu shaydaanunbaa simbirixiyo lugta u fakiyo khaladka ku riday bibacdi maa shay qaarkii sababtiibuu ku simbirixiyey shaygaasoo kasabuu ay shaqaysteen dembi ay kasbadeen qaar ka mida sababtiisa ayuu ku simbirixiyey saas macana walaqad cafa allahu ilahay wuu cafiyey canhum xaggooda ina allaha alle maxaa yeelay ina allaha alle kafuurun midkii dhaafid badan weeyo xaliibun oo dulqaadla wey macana yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina kafaruu wa qaluu liikhwaani tani waxa wey mu'miniintu ilahay wuxuu uga digayaa subxaana wa tacala gaalada inay isku shabahan caqiide faasido aada u xun oo munaafiqiinta iyo gaaladu rumaysan yihiin saa inaynu u ekaano baa laynooga digaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey dadka iimaanka dhabtaadahow laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwioo kale ha ahaanina kafaruu gaaloobay oo wa qaaluu yidhi liikhwaanihim can ikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi yidhi wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi idaa goortii darabuu walaaluhu ay safraan fil ardi dhulka markay ku safraan aw amase kaanuu ay ahaadaan guzan kuwa duulaan ah ay ahaadaan maxay ka yidhahdeen walaalahaas xaggooda waxay ka yidhaahdeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtanada maa maatuu mayna dhinteen waa kuwa safarta ku dhintay wamaa qutiluu lama dileen kuwa duulaanka u baxayn maxaa saa u yeelaya ictiqaadkaa qalbigoodaa la geliyey maxaa loo geliyey liyajcala allahu alla inuu yeelo daraaddeed daalika arrinkaa xasratan qoomamo fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda qoomamo qalbigooda ku jirta in la yeelo daraaddeed baa saa loo yeelay wallahu alle ayaana yuxyi nooleeya ciddii noolaanaysa wa yumiitu isagaa dila ciddii dhimanaysana wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirukii arkow walain qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illahi jidka ilahi haddii laydinku dilo aw amase mudtum aad dhimataan oo jidka ilaahay ku dhimataan la maqfiratun dambi dhaaf oo min allahi xagga alle ka ahaatay iyo waraxmatun naxariis ayaa khayrun ka khayr badan mimaa shayga yajmacuuna ay kulminayaan oo ururinayaan oo adduunyada walain mudtum haddii aad dhimataan aw amase qutiltum laydin dilo la ilallahi xagga alle unbaa tuxsharuuna laydin shirinaya oo laydin kulminaya muminiintii iimaanka lahayo gaaladoo kuwa gaalooyoo kale ha noqonina kuwa gaalooboo kale ha noqonina waxaydaan kula mid noqonayna kuwa gaaloobay walaalahood markii ay safraan ama duulaan ay u baxaan walaalahood waxaa laga wadaa ama kuwa dhalashada kula walaalaha ama kuwa mabda iyo caqiidadooda kula walaalaha walaalahood markay ama safar u baxaan oo ganacsi wax saasoo kale u safraan ama duulaan ay u baxaan oo dagaal ay lagu soo dilo ama ay safartaa ku dhintaan waxay odhanayaan hadday annaga nala joogi lahaayeen oy magaalada joogi lahaayeen oo ka safrayna safarta uu ka baaqan lahaa kan duulayna uu duulaanka ka baaqan lahayo iska joogi lahaayeen lama dileen saas waa hadday joogi lahaayeen lama dileen saas le caqiidadaasoo kaleeta ha kula mid noqonina way macna inaad tidhaahdo walaalkay hadduusan diyaaradda fuuli lahayn ma dhinteen diyaaraddii dhacday oo maanta hadduu tawnka ka joogi lahaa balaayaa ka dhacday ma dhinteen oo haddii uu macnaha waxa weeye yani uu isdaaweyn lahaa ma dhinteen ha hadhinow caqiidadaasi ay caqiidada waa caqiida gaalo caqiida gaalo wey low low low sidan hadday ahaan lahayd ka bax ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu qorsheeyey wuu imaan wuxuusan ilaahay qorshaynina maba dhacayo wax ilaahay qorsheeyena lama baajin karo waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii ku gafayna marna kuma haleeleen wixii ku haleelayna marna kuma gafayn adduunkao dhan hadday isu yimaadaan oo wax ilaahay kuu qadaray inay kaa baajiyaan isku dayaan kaama baajin karaan adduunkao dhan intay isu yimaadaan hadday isku dayaan waxaa lagugu talagelin inay ku gaadhsiiyaan kuma gaadhsiin karaan soo caqiida faati ama ah caqiidadaa qaad laakiin haddii sidaa la yeeli laha sidaasi ma dhacday oo haddii sidaa la yeeli laha saasay ahaan lahay ka bax taasi waa caqiido gaale ha yeelina warku ilahi subxana wa tacala ayaga waxaa loo yeelay caqiidadaa xun qalbiga waxaa loogu geliyey in qalbigooda aynan qoomama ka dhammaanin maxaa yeelay ruuxii dhintay ee kaa dhintay adiga haddaad rumaysan tahay inay qadar ilaahay ahayd marnabana ayna baaqateen hadduu kaa dhintayba waad ka samray sooma qalbigaaga walbahaarkiisa iyo murugtiisa kusii dambayn mayso laakiin haddaad rumaysan tahay haddii saa la yeeli lahaa inuu kuu noolaan lahaa qalbigaaga miyay qoodamadii ka dhammaanaysa maya ka dhammaan mayso qoodamadu waa kugu sii jiri alalahi haddaad saa yeeli lahayd malaha ilmuhu dhama dhinto nairobi sbitaal malaha dad kula cararlaha kuwa yaryarun baad lacag marmaraysa ma dhinteen malaha ya mar walba waa kugu soo kici marka waabaydaasaa mar walba kugu soo kiciyo waryaa ilmihii kaa dhintay mase haddaad yeeli malaha ma dhinteen laakiin maalinkii ugu horreysay haddaad ilaahay baa ugu talagalay marnana ma baaqdeen haddaad rumaysan tahay qalbigaaga markaasaa ugu dambaynaysa sooma liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim qoomamad uu qalbigooda ku jirta inay noqoto daraaddeed baa ictiqaadkaas qalbigooda loo geliyo maana ayb waa la radiyo waxa la ilahay baa wax nooleeya allana wax dila mid nool haddaan aragta ilahay baa nooleysta ku talagalay mid dhintay haddaan aragtana alla unbaa dilay oo ku talagalay saas wey macana allana subxana wa tacala waxaad samaynaysaa waa waa arkaya haddii laydin dilas oo jidka ilahay laydinku dilo ama aad dhimataan oo jidka ilahay ku dhimataan oo iska dhimataan dembi dhaaf baa lagu gaadhaa dembi dhaafkaa ilaahay iyo naxariistiisa arrinkaa lagu helayo baa waxay ka khayr badan tahay adduunyada iyo waxyaabaha lagu urursanayo xoolaheeda iyo carruurteeda iyo maguurtadeeda iyo hantideeda iyo dumarkeeda iyo raaxadeeda waxaa kuu dhaanta in ilaahay lagugu dilo shirkiisa ama ilaahay dartii aada u dhimato ayaa waxan oo dhan idin dhaa marka haddii ilaahay dartii laydin dilo ama u dhimataan maydaan khasaarin haddaad iska dhimataan ama laydin dilo ama gogashaada ku dhimo ama ha lagu dilo ama ilaahay dartii ha lagu dilo ama adduunyo daraaddeed ha lagu dilo ama saa doonto u dhimo ama cudur ha ku dilo waxaa doonto u dhimo ilahay unbaad u tegi doontaan saas maan ilahay xaggiisa unbaa laydiin shirin doonaa oo isagaa u tegi doontaan haddii marka kolley kolley kii kansar uu dilay iyo kii uu aids dilay iyo kii baabuur maray iyo kii jihaad ku dhintay iyo kii ilaahay dartii loo xidhay oo xabiska ku dhintay kulligood maadaama aada ilaahay u wada tegi doontaan adoo magac iyo dembi dhaaf iyo naxariis ilaahay agtiisa ku leh soo inaad inaad tagta ma taas inaad raasa ila meeshaa la wada socdaay dadna magac bay meesha ku tegayaan iyo wanaag bay la tegayaan oo jidkay kusoo dhinteen ah qaarna magac la-aan bay meesha ku tegayaan bal ciqaab bay meesha ugu tegi doonaa maana marka hadday labadaba idin horan tahay jidkan qaaday ha ka walbahaarina in ilahay dartii laydin dilo ilahay dartii u dhimataan ilahay dartii u shaqaysaan khatar aad u gashaan taa ha ka walbahaarina maxaa yeelay kulliba hadday maarata kan qaad kan qaadalaya maala saas weya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo laa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahood xaggooda ka yidhi walaalahood ka yidhi idaa goobtii darabuu walaalahaasi ay safraan fil ardi dhulka dhexdiisa marka ku safraan oo ku socdaanaan ow amase kaanuu ay ahaadaan walaalahaasi guzan kuwa duulaana ay duulaan u baxaan oo markaa ay dhintaan way macna waxay ka odhanayaan law kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa agtanadu magaalada ay nala joogi lahayen maa maatuu mayna dhinteen waa kuwii safarta ku dhintay wamaa qutiluu lama dileen kuwii duulaanka u baxay bay sidaa ka odhanayaan liyajcala allah allah subxaana wa tacaala khalaqa hada alictiqaada fii nufuusihim qalbigooda ictiqaadka faasidkaabaa lagu abuuray liyajcala inuu yeelo daraaddeed baa lagu abuuray allahu alla dalika arrinkaa xasratan qoomamo oo fii quluubihim qalbiyadooda ku jirta qoomamo qalbiga kaga jirta inay noqotaasaa loo yeelay wallahu alle ayaana yuxyii nooleeya ma aha sabab ilaahay baa nooleeya midkii noolaana wa yumiitu isagaa dila wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkow walain qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illahi jidka ilahi haddii laydinku laayo ow amase muttum aad dhimataan oo jidka ilahay ku dhimataan idinkoo haya la maqfiratun dambi dhaaf oo min allahi xagga alla ka ahaatay waraxmatun iyo naxariis baa khayrun ka khayr badan mimaa shaybay ka khayr badan tahay yajmacuuna ay kulminayaano adduunyada ka mid ay uruurinayaan macna walain muttum haddii aad dhimataan ow amase qutiltum laydin dilo la ilallahi xagga alla ayaa tuxsharuuna laydin shirinay xagga ilahay baa laysugu kiingeyn oo idinkoon mid idinka maqneen baa meeshiisa isugu tegaysaan markaasu ruux walba camalkiisa ku abaalmarin doonaa ninkii sida wanaagsan usoo dhintay iyo ninkii si xun usoo dhintay halkaasaa la tegi doona halkaasaa la isku xisaabi doona wy maana fabima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik fabima raxmatin naxariis sababteed oo min allahi xagga alle ka ahaatay ayaad linta jilicsanaatay ama jilicday nebigu lahum ayagaad u jilicday naxariistaas sababteed baad ugu jilicday walow kunta haddaad ahaan lahayd fadan mid qalafsan hadal qalafsan haliida alqalbi oo qalbi kakan qalbi adag lan faduu way kala tegi lahaayeen min xawlika hareerahaaga way ka kala tegi lahayen ee facfu cafi canhum xaggooda wastakfir dembi dhaaf weydii lahum iyaga waa saxaabadii washaawirhum la tasho fi lmri arrinkana kala tasho faidaa cazamta markaad goosato ood go-aan gaadho fatawakal kala saaro cala allahi alla dushiisa la saaro waxaa yeelay ina allaha alle ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelyahay almutawakiliina kuwa tala saartay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummaddii carab la odhan jiray iyo qaydkeeda oo wax isu keena la waayay buu ilaahay subxaana wa tacaala isaga sabab uga dhigay inay isu yimaadaan ooy ku walaaloobaan asagana hogaamiye uu u noqdo oo ay dhinacyihiisa iyo maamulkiisa iyo taladiisa iyo hogaankiisa ku hoos noolaada maxaa keenay middaa iyada waxaa la leeyahay horta shaygu kulli waxa asal waa naxariis ilahay naxariista ilaahay baa adiga waxay kaa dhigtay inaad u dabacdo ood u jilicdo ood u nuglaato raggii saxaabadada ah ee haddaad ahaan lahayd mid hadal hadal adag mid hadal qalabsan oo macangag ah haliida alqalbi qalbigiisuna adagiyahoo naxariis uusan ku jirin yaabaa kula joogi lahayd markaas soo lagaama kala cararay dadkani waxay kuugu soo urureen ood u wadaa ood u hogaaminaysaa oy agtaada ugu urursan yihiin oy ku raacsan yihiin waa nuglaantaad u nugushahay iyo jilicsanaanta aad u jilicsan tahay hadalka macaanad kula hadlayso qalbigaagoo naxariis iyo dabacsanaani ugu jirto intaasoo ilaahay naxariistiisa lagugu siiyey ayaa keentay inay dhinacyaxaaga fadhiyaan oy kugu wareegsanaada intaa haddii la waayi lahaa dhinacyadooday ka kala carari lahayo saas maana mar hadday saas tahay marka sac facfu canhum koodii khalad galaaya cag yaa laga argoosan kii khalad galaaya cag adiga khalad kaa gala khalad kala gala hala cafiyo ilaahayna dembi dhaaf u weydiiyo ilaahay ugu dembi dhaaf dheh arrinkana kala tasho waxyaalaha imaanaya ragga saxaabadaada a ka talageli oo intaad arrinkii soo dhex dhigto waxaad tidhahdaa maxaynu samaynaa maxaa yeelay ruuxu markii aad la tashato waa kugu soo dhawaanaya kalsooni yaa dhexdiina maraysa go-aanka aad gaadhaanna wuxuu u qaadanayaa go-aanu isagu gaadhay fulintiisa iyo qaadashadiisana diyaar buu noqonay laakiin markaad adigu noqoto dictator oo dadka inuu amar saaro mooyaane seen yeelaba aan odhanaynin hadda ninkaa cabsanaya unbaa marka amarkaa ama hunguri kaa sugahay laakiin qanaaco inay dadku ku qancaan arrinka la doonaya in wax laga qabto waa inaad la tashato washaawirhum fi lmri baa nabiga lagu yihi salawatu rabbi wasalaamu aleyh u fiirsada nabiga ilahay buu xidhiir la leeyahy subxana wa tacala waxyi baa ku soo degay arrin walba ilaahay uu seen ka yeelaabuu dhihi karaa caqli iyo cilmi baa ilaahay u dhammaystirayoo cidina ayna kaga sidanin haddana maca dalika waxaa la leeyahay nebi maxamedow raggaaga la tasho oo arrimaha imaanaya ka talageli somaarta taasi waxa weeyaan ummadda islaamkaa loo jidaynay saas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrimihii waaweynaa ee uu marayay intooda badan saxaabadula tashin jiray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh caadadiisa ahayd uu tasho waxaa ka mid a masalan maalintii beder markii meesha la tegey oo ay waayeen safartii ay ku socdeen ay doonayeen inay qabsadaan arrintiina ay dagaal isu bedeshay nebigu saxaabadu la tashaday maxaan samaynaa maxaan samaynaa ashiiruu ilaya cibaad allah war maxaan yeelnaa muhaajiriin baa hadlay ansaar baa hadashay aan dagaalana la haddana taa markii laga tegay goobtii la degi lahaa iyo saldhiggii ciidanka meeshii la degi lahaa ee istraatiijiga ahayd buu haddana la tashaday xaggeen degnaa meel rag tilmaameen buu nabigu degay sal alay slam markii laga yimaado maalintii uxud waa kaan soo marnay nebigu saxaabada inuu la tashaday oo isaga taladiisu ay hebeliyo magaalada gudaheeda in laga dagaalamo laakiin rag baa waxay ku taliyaan aan baxno soma toodii buu nabigu yeelay salawatu rabbi wasalaamu aleyh wuu baxay maalintii axzaab baa timid markii laysu soo bahaystay nabiga sal ly wasalam wuxuu la tashaday saxaabadiis khaasatan labadiisa cad oo midna aws uu ugaas u yahay midna uu yani khasraj ugaas u ahaa buu wuxuu ku yidhi midhaha madiine ka baxa saddex meelood meel ka mida reer qatafaan intaan siino aan iska dirno qolada aan iska laaluushin hayna dhaafeen carabta inteeda kale markaas ka celin kuwan aan u ballanqaadna midhaha madiine ka bixi doona anaan siino labadiisa cad baa ku diid waxay idhaahdeen waagaan jahriyada isla ahayn isla ahayn weliganna xoolo kuwaana inay ama aan siino mooye ama naga iibsadaan mooye bilaash kumayna qaadan maantanu muslimiin noqonay miyaan xoolaha naga bilaash ku qaadanaya maya bay dheheen nebigu waa yeelay salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo marta nabiga sal lla alay wasalam kadalika yani waxaa la mida maalintii xudaybiya xudaybiya maalintii u socday sanadkii lixaad ee la yidhi gaalaad soo baxda oo maka ka soo baxday saxaabadu la tashaday maxaa yeelaa intaan carruurtooda u dabamarnoon ma ka tagno maba qabsanaaba carruurtooda iyo haweenkooda ma ku habsanaa abubakar baa yidhi nabi alla cumrayna usoo baxday dagaal mayna socon cumradeena inoo wad nabigii sidii mu yeelay salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo maarta maalintii qisadii been abuuradkii caaisha iyo guriga nabiga gashay markay dhacday nabigu saxaabadiisuu la tashaday salawatu rabbi wasalam aleyh warsan yeelaa xataa xaaskiisa furitaankeeda iyo haysigeedu nabigu la tashaday salawatu rabbi wasalam aleyh wahaakada noloshii nebigu tashi bay ahayd salawatu rabbi waslamu aleyh dictator ma ahayd nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh nolosha noocaasee wada tashiga iyo wada noolaasha iyo talada la isweydaasanayo ayuu marka ummadiisa nebi maxamed u jidaynaya salawatu rabbi waslamu aleyh washaawirhum fi lamri innaga inoo taala marka mu'miniinta markuu ilaahay tilmaamayana wuxuu ku yidhi wa amruhum shuuraa baynahum taladoodu waa tashibu rabbi subxana wa tacala ay dhexdooda ka tashanayaan warsay kula tahay sidanay la tahay sidanay lala rogrogo markii la rogrogo go-aan baa la gaari sooma faidaa cazamta fatawakal cala allah marka allalaahod looga bax labaclabacnimo lama rabo markaa nagaana leenoo jidaynaya ummadda islaamku marka waa inay tashato oo culimadu tashadaan oo ducaadku tashadaan oo dadka hogaanku tashadaan oo dawladdu ay golayaal tashi ay yeelato maana golayaasha baarlamaanka maa golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha tashiga iyo shuurada islaamka waa kala gedsan yihin shataana maa baynahuma farqi baa udhexeey farqi weyn baa udhexeey qaabka ay ku imaanayaane doorashada ku imaanayaanna islaamku waa ku kala gedisan yahay reer galbeedka iyo islaamku waa ku kala gedsan yahay aragti ahaan jidka ay ku imaanayaan maxay qabanayaan markay baarlamaanka meesha joogaan hawshooda iyo muhimadoodu maxay tahayna aragtida islaamka iyo aragtida reer galbeedka waa ku kala gedsan yahay saas daraaddeed shuura cinda alislaam iyo adimuqraaiya cinda algarbi farqi weyn baa udhexeey weligood meel isuma yimaadaan saas maana fawaaiq badan bay leedahay oo hadda meeshan saas ayna jaalis wahayd aan kaga camal nabiga sal alla alay slam marka saasaa lagu leeyay fabima raxmatin naxariis sababteed oo min allah xagga alla ka ahaatay ayaa linta jilicday nabiga wallahu iyagaa u jileeday saxaabada adigu ninka hogaamiyaha waa inuu jilicsan yahy oo dadkiisa u dabacsan yahy ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum dadkiisa raacsan waa inuu naxariis iyo ka tabaalaysan oo yani la jiido ka tabarta daran oo loo naxariisto midka macnaa waxa weye in uu isku wado oo qalbiga uu naxariis ugu jirta af macaanna uu kula hadlo af macaanna uu kula hadlo dhaqankaas ee wax lagu hogaamin karaa laakiin xoog iyo qajajac iyo dil iyo kala tuurid iyo xidhid iyo xabis iyo yani jabaad iyo wax lagu hogaamin karo fabima raxmatin naxariis sababteeda oo minallah xagga alla ka ahaatay baa linta jilicday lahum ayagaa ku jilicdood u dabacday walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan mid qallabsan oo hadalkiisu qallabsan yahy faddiga waxaa laga wadaa waa qallayska afka ah maxaa yeelay haliida alqalbi baa laga dambaysay hadal qallabsan oo ka kan ha saas macna oo ruuxii aadla hadlaysada aadan hadalka uga turin haliida alqalbi oo qalbigiisu adag yahay qalbigiisuna uu kakan yahayo yani waxa weeyaan aan qalbigiisa naxariis iyo dabacsanaayo ku jirto haddaad saa ahaan lahayd lanfaduu way kala tegi lahaayeen min xawlika hareerahayo ka kala tegi lahayen way kaa kala dhaqaaqi lahayen kulama joogeen maxaa yele dabiicada bini aadamka waxay tahay yani waxa weeye dabacsanaanta iyo naxariista iyo nuglaanta buu bini aadamku jecel yahay saas wey bal makhluuq oo dhan baa jecel qallayskama jecla facfu cafi baa la yidhi canhum xaggooda iska cad wstakfir dhaaf lahum wastakfir dembi dhaaf u weydii lahum y ilaahay inuu dembi dhaaf u weydii washaawirhum la tasho fi lamri arrinkana kala tasho fa idaa goortii cazamta aada goorsato oo aada go-aan gaadho fatawakal tala saaro cala allahi alla dushiisa tala saaro go-aanku markuu soo baxo lama rabo in haddana la geliyo macnaha walaac la geliyo mar haddaad go-aan gaadho go-aanku wuxuu ka fiican yahay inaa ilahay tala saarato ku dhaqaaji laakiin haddii waran baa laga ficnaan lahaa ama weli talada waa sii war ay ficnayd ama balaayo inagaga soo baxda haddaad tilaabadan qaadno oo go-aan baabad gaadhe nin yani waxa weeye walaac badani waxba ma qabto saas macana naaxiya sharciya arrinta ka daraase naaxiyada maslaxada iyo dadka ra'yigale ka daraase laakiin markay kuu soo baxdo go-aan gaadho waa inaad macnaha sida gantaasoo kale u gasho saas macana ilaa ilaahay adigiiyo iyada idin kala xukumo sida kantaas inaad uga dhex muddo la doonay oo aadan mawqifkaagu jirecsanaanin oo dabcin saas maan calool jirec markaasoo kale looma baano fa idaa cazamta markaad goosato fatawakal tala saara cala allahi alla dushi ina allaha maxaa yeele ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almutawakkiliina kuwa tala saartay ilaahay hawsha u dhiibay subxana wa tacala kadibna ku dhaqaajiyo in yansurkum allah hadduu alla idin heliyo tilmaamaha saddexan ay aada kusoo sheegnay kutubtii horena saasay u taale kutubtii hore camr bn caas saxaabiga la yihahdo baa wuxuu yihi kutubtii hore waxaan ku arkay tilmaamaha laftooda ayay nebiga ku tilmaamayen sal lay slam laysa bifadin walaa haliidin walaa sakhaamin fi laswaaq walaa yujsiu bisayi'ati sayi'a walakin yacfu wayasfax saasaa ku taal yani ma aha mid af adagoo hadal adag ma aha mid qalbi qallafsanna ma aha mid suuqyada dhadhawaaqana ma aha haddii gaf laga galana gafka gaf kale kagama kagama abaalgudo laakin wuu iska dhaafayo wuu cafiyaa tilmaamahaasi tawreed bay ku yaaleen nabi maxamed baa la tilmaamaya salawatu rabbi wasalam dib ka imaan doona saas mana waa midan aayadu sheegtay lafteeda in yansurkum allahu hadduu alla idin hiliyo falaa qaaliba mid reeya lakum idinka idinka reeyaay ma uu jiro wey macana wain yakdulkum hadduu idin hoojiyo garabkiina ka baxo faman kee weeye zaakaas alladii kaasoo yansurukum idin hiilinaya min bacdi alla gadaashiisa wa cala allahi alla dushii falyatawakal ha tala saarteen almuminuuna muminiintu ha tala saarteen macnaheedu waxa weeye haddii ilaahay idin heliya nina idinkama adkaan karo walow tiradiinu ha yaraato oo tayadiinu ha yaraato oo hubkiinu ha yaraato laakiin ilahay hadduu idinla jiro nina idinkama adkaan karo hadduu ilaahay garabkiina ka baxoon idiin hiilininna yaa kaloo idiin hiilin kara macnaheeda ha isku hadlaynino awood baan leenahay hub baan leenahay tiraanu leenahay yani tababar baanu leenahay maya taas marna ha cuskanina taa maalinka aada cuskataan waa maalinkaad shabi lahayde dadaal oo waxaad diyaarsan kartaan diyaarsada waa cidduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaat alkhayr laakiin awoodda intaad heli kartay soo diyaari waxaad ka ku talagashaa un allah subxaana wa tacala saas ilahay ku talaga maalinkay saxaabadu yidhahdeen maalintii xunayn lan nuglaba alyawma min qila yaraan maanta nalooga adkaan maayo waa maalinka jabay wa yawma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya wadaqat calaykum alardu bal somaartaan awoodaana maalinkaad cuskato ood ilaahay halmaanto qalbigaaga ku daciifo waa jabi maalinkaad bini aadan iyo gaalo aada cuskatona warkeeda iska badaa somaartaan marka ilaahay baa hiilada hayo hiiliya maxaa yeele waman nasru ila min cindi illahi waa inagi soo marno saas way macana in yansurkum allahu hadduu alla idin hiliyo falaa qaaliba mid reeya lakum idinka idinka reeyaaye ma jiro mawjuud maahani wain yakdulkum hadduu idin hoojiyo lakum idinka oo garabkiina ka baxo hiiladii idinka qadiyo faman kee waya daakaas alladii midkaasoo yansurukum idin hiilinaya min bacdihi alla sokadii subxana wa tacala yaa idin hiilin kara wey cid hiiladiisa wax idin qabanaysa ma jirto haddii rabbi garabkiina ka baxo subxana wa tacala wa cala allahi alla dushiisa falyatawakal hatala saarteen almuminuuna muminiintu hatala saarteen ilahay hiiladiisana waxaa lagu helaa in tansuru llaha yansurkum way markaas hiilada ilah waxaad ku ilaasanaad isaga u hilisaan oo diintiisa u hilisaan way macana wamaa kaana linabiyin an yaqulla waman yaqlul ya'ti bima qalla yawma alqiyama wamaa kaana ma ahani linabiyi nebi ma ahani an yaqulla inuu khayaano oo qaniimada qarsoodi ku qaato waman yaqlul cidii khayaanta ya'ti wuu imaani bimaa shaygibuu la imaan halla uu khayaamay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada uma markaa kadibna tuwafa waa loo oofin kullu nafsin naf kasta maa kasabad waxay shaqaysatay oy kasbatay baa loo oofin walxaal hum iyaga dadka laa yudlamuuna aan la dulmiyeynin ayadani waxay kusoo degtay sida cabdullahi bin cabaas uu leeyahy maalintii badar baa waxaa la waayay qadiifad qadiifad fiicnayd oo qurux badan qanimada ka midad baa la waayay dad baa marka waxay is yidhaahdeen war malaha nebigaa qaatay malaha nebiga qaatay sheekadii baa laisdhex barmariyey aayadana marka soo degtay laleeyahay nebi uma habboona inuu haniimada wax ka xado alghilliga waxaa la yidhahdaa haniimada intaan la qaybinin oo si qarsoodiya wax looga qaato waana dunuubta waaweyn bay ka mid tahay saas maana dunuubta waaweyn bay ka mid tahay ninkii hilmigaa sameeya oo haniimada wax ka xada oo si qarsoodiya wax uga khayaamaayo maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa shaygii uu khayaamay isagoo wata isagoo waduu qiyaamada imaanaya axaadiista saxiixa nebigaa fasirtayo neef neef adhiga ruuxii ka xaday isagoo neefka adhiga tunka ku sida oo wiciyahayo baa maalinta qiyaamada lasoo istaajina neef geela ninkii ka khayaamay haniimada isagoo neefkii geela dusha ka saaraya oo hal ama ne ama rati cihaya buu isaguna wataa neef waca midbaa wasoo ciyahay midbaa dahabkii iyo maryihii uu khayaamay baa dusha ka saaran yihi saasaa laga keeni maana ya'ti bimaa halla wixii uu khayaamay buu la imaan waa la keeni iyadii oo uu waro yuu keeni way macna saas weeyaan marka nebi kuma habboono nebi kuma habboona nebiga sal alay slam maalin maalmaha ka mida nin aad u dagaalamay oy saxaabadu yidhaahdeen ninkaasi alla wuxuu jannada geli ayuu nebigu sal alay slam naartan ku arkay cajiib ma ninkii hebel ahay sidii loogaa u dagaalamay ha haniimada ayuu mara ka khayaamay buuri maradii buuna naarta ku galay buu nebigu sal alay slam khatar wey marka waxaa la mida haniimada khayaamada laga sameeyo waxaa ka mid a mas-uuliyad iyo xil muslimiinta lagu dhigay oo lagu dhiibtay magaceeda inaad ku takliifasho xoolaha dadweynaha inaad iska dhacdo kursiga lagu dhigay muslimiinta kuu dhibtay inaad ku takliifasho waa min alghuluul hadaaya alghuluuli nabigu wuxu sal l hadaaya cummaali ghuluul dadka xilka haya waxyaabaha loo soo hadiyeeye ee dadku u keenaan dadweynuhu waa ghuluul waa khayaanadii haniimada laga khayaano kale lamid marka xoolaha dadweynaha loo kala tartamay bal aniga wasaaradda halaga dhiibo maxaa dhaqaala wasaaradda maaliyada annaga hanaloo dhiibo reer hebel haddaan nahay oo maxaad ka rabtaa wasaaradda maaliyada in xaloodaa la doonaya xoolahanaa loo tartamaya dadweynaha soo ma maalinta qiyaamada ayagoo wada xambaarsan oo tunka ku siday keeni doonaan nin walba isaga oo macnaha tunka ku sida maalinta qiyaamada keeni doona markaasaa meesha lawada joogaayo la fadeexay saas wey macnaha markaa la iska jeed wma kana maaha lilnabiyi nebigu ma aha min an yaqulla inuu khayaamo waman yaqlul ciddii khayaamtana ya'ti wuu imaan bimaa shaygiibuu la imaanaya alla uu khayaamay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada uma markaa kadibna tuwafaa waa la oofin kullu nafsin naf walba waxaa loo oofinayo si dhammaystiran loo siin maa kasabad waxay kasbatay wahum ayaga oo laa yudlamuuna aan la dulmiyeyninoo waxba aan laga dhigin addaman cidda ittabaca raacday ridwaan allah ilahay ridihiisa cidda raacday kaman cid miya miyay la mid tahay baa noqday bisakabin cala caro la noqday oo min allah xagga alla ka ahaatay oo ma'waahu hoyaadkiisuna jahanamo jahanamo ay tahay wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado jahanama u baas lahaatay hum ayagu dadkii darajaatu waa darajooyin cinda allahi ilahay agtiisa wallahu asal aliim midkii arka way bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan laba ruux ma isku mid baa ruux ilaahay ridihiisii raacay iyo ruux cado la laabtay naarta jahanamana hooyaad u noqotay labadaa ruux ma siman ma sina saasma labadaa ruux ma sina magacna kuma sina maqaamna kuma sina marnaba ma simi karaan dadku marka waa darajooyin ilahay agtiisa dadkii oo dhan isku soo qabo qaarna naarta gudaheeda ayay darakaad ku yihiin oo naartii baa lagu kala hooseeya qaarkii jannada galayna jannadii bay ku kala sarreeyaanoo isku maqaam ma noqonayaan saas ya hum darajaatun cinda allah aakharana waa jannadana waa lagu kala saray naartana waa lagu kala hoosay meeshii marka adigu aad geli lahayd diyaarso camalkaaga waxaad ku diyaarsata meeshaad geli lahayd ma darakaadka naareed baad wax ka geli doontaa mise darajaadka jannadaad wax ka geli doonta waa meeshii adigu isdiyaar wey macna saas weya afaman cidda ittabaca raacday afaman cidda ittabaca raacday ridwaan allahi ilahay riddihiisa cidda raacday kaman cid miyuu la mid yahay ama ruux miyuu la mid yahay baaan noqday oo laabtay bisakadin caro laabtay oo min allah xagga alle ka ahaatay wa ma'wah hooyaadkiisuna jahanamo jahanamo ay tahay wa biisa waxaa xumaaday oo baas lahaaday almasiiru meel loo ahaado oo loo laabtay jahanama u baas lahaatay hum ayagu dadkii daraja cinda allahi ilahay agtiisa darajooyin bay ka yihiino naartana waa ku kala hooseeyaan jannadana waa ku kala sarreeyaan wallahu allana biyo basiiru midkii arka way bimaa yacmaluna waxay samaynayaan laqad manna allah alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wuxuu ku galladaystay laqad manna allah xaqiiqe alla wuu galladaystay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda ku galladaystay nicmo weyn buu ilahay mu'miniinta u galay id waktiguu ku galladaystay bacaka uu bixiyey fiihim dhexdooda rasuulan rasuul uu ka soo bixiyey rasuulkaasoo min anfusihim nafsiyaalkooda ka mid bini aadan ayagoo kala awmaan rasuulkaasoo yatlu akrinaya calayhim dushooda aayaadkii aayaadka ilahay ku akrinaya wayuzakiihim bahiraya oo dhaqanka xun caqiidada xun akhlaaqda xun buu ka bahiraya dunuubta wayucallimuhum wuxuu baraya alkitaaba kitaabkii baraya waa qur-aan waalxikmata iyo sunnada iyo axaadiista ayuu baraya wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan intaan la soo saarin nebiga waxay ahaayeen la fii dalaalin baadi dhexdeed bay ahaayeen mubiinin oo cad waa gallad weyn nebi maxamed sal alay waslam inuu ilaahay soo diray oo mu'miniinta yani u soo diray waa gallad weyn caalamka in loo soo diray waa gallad weyn ilaahay subxaana wa tacaala shay uu noo galay oo uu ina siiyey oo adduun aan ku haysano waxaa ugu qiimo badan soo diritaanka nabi maxamed noo soo diray salawatu rabbi wasalam laqad manna allahu cala lmumin waa gallad weyn marka rasuulkaa la soo diray waa gallad weyn rasuulkaa la soo diray haddana inagu inaga timid yahay waa dhamaystir galladii dhammaystirkeedii wey maxaa yeelay haddii rasuulku uu jinsi kale ahaan lahaa xayawaanka haddii rasuul inooga soo diri lahaa miyaan islaami lahayn maya wama fadhiisan karneen wax ma weydiin karneen wax kamaynaan baran karneen soo ma haddii malaa'ig laga soo dhigi lahaana inagi iyo malag seen isu qaabili lahay jinka qarsoon haddii laga soo dhigi lahaana seen isu qaabili lahay sooma adkaateen min anfusihim inagu inaga mid yihi waa bini aadam sideen oo kale oo sideen oo kale u nool oo bashar ah markaasaan la fadhiisanayna wax weydiinayna la noolaanayna wax la cunayna min anfusikum saas way maana rasuulkaasi muxuu samaynaya muhimmadiisu aayadaha ilahay buu ku dul akrinaya aayadaha qur-aanka dadka ayuu dahiraya caqiidada xun iyo akhlaaqda xun buu ka dahiraya kitaabka iyo wuxuu barayaa iyo xikmadda oo axaadiista nabiga sal alay waslam hortiina dadku waa lunsanaayeen baadi cad bay kusugnaayeen intaa nebi maxamed lasoo diray salawatu rabbi wasalam aleh caqiida ahaanna waa u lunsanaayeen akhlaaq ahaanna waa u lunsanaayeen dhaqan ahaanna waa u lunsanayen waxba dadka ugu fayoobay intaa nebi maxamed lasoo diray salawatu rabbi wasalam aleh xadiidkii nabiga sal alay wasalam saxiixaaba wuxuu leeyahay yani marka nebi maxamed lasoo dirayo salawatu rabbi wasalam caleyh dadku waxay ahaayeen yahuud iyo nasaaro diintoodii badashay iyo mushrikiin ilaahay cid aan ahayn caabudaysa wax yar oo ahlu kitaab ah oo meelahaa sawmacaad ku jira unbaa ka soo haray xilligaas alla nabi maxamed soo diray salawatu rabbi wasalam aleyh adduunka o dhan wada mugdi ku jiro iftiin buu marka ahaa qorax adduunka usoo baxday bu ahaa nabi maxamed salawatu rabbi wasalam aleyh ilahay baa adduunka ku iftiimiyey laqad manna allahu alla wuu galladay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda wuxuu ugu nimceeyey oo ku galladaystay id waktiguu galladaystay oo dushooda ku galladaystay id wakti ayuu galladay bacadka uu soo saaray fiihim dhexda rasuula rasuul oo min anfusihim nafyaalkooda ka mid yatlu rasuulkaasoo akrinaya calayhim dushooda aayaati aayadaha ilahi ku akrinay oo wayuzakiihim bahiraya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka baraya waa qur-aanka waalxikmata jamaahiirulcilmi ahlulcilmi waxay qabaan xikmadu waa sunnada nebiga sal alay waslam iyo axaadiistiisa wey saas way maana yani axaadiista nebigu ka tegay saxi bukhaari iyo saxi muslim iyo sunanka iyo masaaniida iyo xadiista kutubta in loogu qoro ee sugan inta sugan way maana ayib dadku baraya wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan intaan isaga lasoo dirin lafii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad bay ahayn awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha maalintii uxud markii jabku dhacay baa ragga qaarkii waxay yidhaahdeen maxaa jabkan inoogu dhacay saan horay usoo marnay arrinkaasaa laga hadlayo rabbi wuxuu yihi awalamaa asaabatkum ma markay idin asiibtay musiibatun musiiba markay idin asiibtay musiibadaasoo qad asabtum aada hasiibteen milayha laba jibaadkeed qultum miyaa bahdeen annaa xageebu haadaa kani ka ahaaday xaggee nooga yimid waxan see ku yimid qul waxaa tidhahdaa nebigu huwa isagu jabkani min cindi anfusikum nafafyaalkiina agtoodu ka ahaaday ina allaha allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun kii awoodoy ma markay musiiba idin ku dhacday musiibadaasoo labalaabkeed hadda ka hor aada hesheen miyaad leedihiin say noogu dhacday ama xagee nagaga dhacday labalaabka heleen goormaya waa maalintii beder toddobaatanna way qabsaneen toddobaatanna way dileen ayadana maalintii uxud maxaa laga dilay toddobaatan baa laga dilay intaad idinku hesheen baa ku labalaabatay laba jibaan markay taasi dhacday kadib miyaad dhahdeen toddobaatankan seena looga dilay say ku dhacday waxaa ku dhahdaa baa leedi naftiina unbay ka tahy idinka unbaa isu lahaa saas ku dhimale oo sayigu isugu lahaaye waa kan soo mar wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun soo ma walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata ida fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu laakhira idinkaa khaladaadkaa galay dembiyadaasaad gasheen dembiyadaasa waxaad ka dhalatay natiijada jabka marka xagga ilahay hagu kicine xaggan idinku isku foofaba idinku isweydiiya idinkaa qaladka lahay saas man un badan ufiirsada qur-aanka darsiga uu ina barayo ilaahayna ina barayo waxa weeye haddii xaalka aad qoonsanto aad aragto mar walba naftaada ku noqo muraajacatu nafs naftaada mar walba inaad ku noqoto ood adigu is-eedayso ood adigu istuhunto oo aadan meel kala aadin saas man taasaa layna baraya leanna khaladka intiisa badan naftaadu ka yimaada khaladkii naftaadu samaysay natiijada ka qalatay markaad aragto ama cudurra kugu dhaceen oo xoolihii lagaa qaaday oo abaara lagugu salliday oo gaalo lagugu salliday inaad tidhaahdo oo maxay iigu dhaceen qul huwa min cindi anfusikum wey naftiina ku noqda saasaa mar walba la doonaya laakiin inaan mar walba ku foofno yani waxa weeyaan ama aan cid kala eedayn ama ilahay baa inuedanidaan maya ilahay ballankiisa xaga jira gaala ilahay ballanqaadka wala sheegaya xaga jira ama aan idhaahnaba ma ahee meesha waxaa ka dambeeya gaalaa ka dambaysa gaalaa ka dambaysa iyadaa la jijabisay iyadaa la burburisay ayadaa sida loo gashay sax gaala waa ka dambaysa laakiin gaalo markay adiga ku aragtay iyo saad u taalo unbay ayar meesha soo gashay adigu haddaad hagaagsan tahay magaalo wereerkaasoo gabshay heli lahayd saas macana qul huwa min cindi anfusikum waxay haysta waa inaga lafteeno inaga unbay naga tin saas martay macnaa darsigaa qaad awalamaa asaabakum markay idin asiibtay musiibatu musiiba markay idin asiibtay oo toddobaatankii laga dilay uxuda musiibadaasoo qad asibtum asabtum ad asiibteen milahaa laba jibaarkeed qultum miyaa dhahdeen annaa sidee ama xaggee ayuu haadaa kani ka ahaa see ku dhaca qul waxaa tidhahdaa huwa isagu min cindi anfusikum nafafiyaalkiina agtooda ayay ka ahaatay oo macnaa dembiyadaad gasheen bay ku dhacday ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo wey wamaa asaabakum wixii idin asiibi yowma iltaqa aljamcaani yowma maalintii iltaqa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood maalinkay kulmeen wixii idin asiibay fabiidni illah ilahay idankiisa yahay iyo waliyaclama inuu ogaado almu'miniina mu'miniinta inuu ogaado iyo waliyaclama inuu ogaado daraaddeed alladiina kuwii naafaquu munaafiquunay oo waqiila la yidhi lahum iyaga tacaalow kaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahi ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca ama kaalaya magaalada isdifaaca isdifaaca oo naftiina iyo carruurtiina iyo magaaladiina difaaca qaaluu markaasa waxay dhahdeen law naclamu haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waan idin raaci lahay dagaal uma jeedaan hum ayagu rabbi subxana wa tacala nimanka saada hum iyagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalintaa aqrabu kuwii u dhawaansha badan minhum xaggooday uga dhawaansha badan yihiin liliimaani iimaanka ay u dhow yihiin ayaga laftoodii markay iimaanka u dhow yihiin markay gaalnimada u dhow yihiin hadday gaalnimo usii dhow yihiin dhawaanshaha iimaanka iyo dhawaanshaha gaalnimada gaalnimay hadda u dhawaansha badan yihin rabbi subxana wa tacala saas wey macana wixii idin asiibay maalintii labada kooxood kulmeen oo maalintii uxud ah qadar ilahay bay saas wey macana wax ilaahay awoodiisa ka baxsan maayo wax ilaahay qorsheeyey xikmadna uu kala haday xikmadaha laga lahaa waxaa ka mid a waliyaclama almuminiin muminiinta inuu ilahay ogaado subxana wataala musiibadaa dhacday mu'miniintu inay soo baxaan oo ilaahay hore waa u ogaaye ay banaanka usoo baxaan oo la ogaado ninka geesiga haliyeyga ilaahay ku kalsoon haddii jab yimaadaya hadday wax walba yimaadaanba tii ilaahay haya ninkaa in la ogaado fulayga carrayda in la ogaado ee munaafaqa ah labadaa in la kala ogaado waxaa kaleeto saa loo yeelay oo arrinkaasi idiin qabsaday in la ogaado munaafiqiinta munaafiqiintaas waa kuway waa cabdullahi ibnu ubay iyo raggiisii la soo noqday wey ila waxay nihi dagaalka markii magaalada saa loo ambabaxayba dhexda intii lasii socdo meeshiiba la gaadhin buu saddex boqoloo nin la soo noqday war maxaa kugu dhacay baado see wax kaay maya maya maya ninka nin tala naga yeelayo maha ninkani wiilal yaryar buu la tashadaa annagii odayaasha ahayn talada la dita dagaal uma jeeda ninkani waa iska soo noqday cabdullahi ibnu xaram nin la yidhaha oo jaabir aabihii oday ahaa cabdullahi ibni camr ibni xaram ayaa wuxuu yihi markuu arkay iyagoo sii socdoo laabtay war yaada war xageed u aadaysaan war xageed muslimiinta uga noqoteen dagaalkiyaaba la gelahayaa war nimanka niman dagaal u jeeday maa gacni baa ku deen markuu kari waayo intuu ka daba tegay sii daba socdo oo kari waayo buu wuxuu ku yihi suxqan lakum ilahay haydin fogeeyey malaa waxa noo kiin dhaama ilahay wuu noogu kiin bedeli khalaas ninkii noocaa ahaa iyo kooxdii la socotay munaafiqiinta ahaa oo arrinkoodu meeshaa ku soo baxay markii horena isqarinayay ayaa marka laga hadlaya inuu ilaahay munaafiqiinta ogaado daraaddeed kuwa munaafaqoobay oo lagu yidhi warkaalayo oo jidka ilaahay ku dagaalama waa hadalkii ninkii saxaabiga ah warkaanaya dagaalama oo nabiga garabkiisa ha ka bixina ama haddaynaan dagaal u jeedin nabi maxamed iyo diinta inaad difaacdaan haddaynaan uba jeedinba kaanaya magaaladiin iyo carruurtiina difaacay aw idfacu aw idfacu macnaha waxa weeye yani magaaladii madiina lagu soo duulay waa degan tihiin carruur baa idin degan hanti baad ku leedihin haddayna xataa mabdac waa rumaysnayn kaanaya difaaca ka qaybgala markaasaa waxay odhanayaan law naclamu qitaalan latabacnak haddaanu ognahay dagaal waanu idraacinahay ajiib say ku dhici kartaa marka nimankan waxay soo duulaan ahaayeen intaasoo sano isdiyaarinayeen si dheer bay soo meereenoo magaaladay soo duuldegeen waxay u socdaan oo dhan waa la ogyahay nebi maxamed magaaladii madiinuu ka soo baxay oo labadii ciidan baaba qarka isu saaran haddaanu dagaal ognahay waanu idin raaci lahay warkaas bay ku soconay dagaalyau dhacay haddaan ognahay waaba ka waaba dhacaya waaba muuqdaan waxa weeyaan hal diidani geelay guriga tama wey saas ruux hadduu diidan yahay wax kuma marsooma waayo sooma war dagaal uma jeedaan haddaad dagaal geli rabtaa waad raaci lahay lakin dagaal uma jeedaan saasay kuma marsoodeen tage saas way macana law naclamu qitaalan lastabacnaakum bay dhaheen rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala hadalkaa markay leeyihiin iimaanka iyo gaalnimada gaalnimaday ugu dhawaasho badan yihin yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim afkooda waxay ka leeyihiin waxaan qalbiyadooda ku jirin oo ah haddaan dagaal ognahay allana wuxuu og yahay waxay qarsanayaan wamaa asaabakum wixii idin asiiba wixii idin asiiba yowma maalinka iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood fa biidni illahi ilahay idankiisu ku ahaaday ilahay wuxuu qadaray buu ahaa wixii idinku dhacay oo idin asiibay iyo waliyaclama inuu ogaado daraaddeed almu'miniina mu'miniinta inuu ogaado daraaddeed oo soo saaro iyo waliyaclamo inuu ogaado daraaddeed bay ahayd alladiina kuwii naafaquu munaafaoobay oo waqiila lagu yidhi lahum iyaga tacaalo warkaalaya oo qaatiluu dagaalama fii sabiili illahi jidka ilahay ku dagaalama aw idfacuu ama difaaca qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen law naclamu haddaan ogaan lahayn qitaalan dagaal latabacnaakum waanu idin raaci lahayn yani haddaanu dagaal inaad gelaysaan ognaha waan idin raaci lahayn waa iska hadal hum ayagu rabbi yihi subxaana wa tacaala lilkufri gaalnimada yowma idin maalinkaasay aqrabu u dhawaasha badan yihin minhum ayagay uga dhawaashi badan yihiin liliimaani iimaanka ay u dhow yihiin ayagii baa la kala fadilaya ayagaa laba xaalale xaalada iimaankay u dhawaayeen xaalada gaalnimaday u dhawaayeen hadda markaa isaga ah xaaladay gaalnimada ugu dhawaansha badnaayeen oo iimaanka xaaladiisa uga dhawaayeen saas maanaa yani waxaa la yidhahdaa waa yani waa tii baasi maanaa masalatu lkuxri oo manaa waa naxwada ka mid mana shay isaga naftiisa la kala fadilaya laakiin laba xaaladood xaaladan uu tan ku jiro ayuu ka sitaa xaaladda u sidaya xaaladay iimaanka u dhow yihiin iyo xaaladay kufriga u dhow yihiin hadda waxaa sidata midii ay gaalnimada u dhawaayeen saasa laga wada mana hum iyagu lilkufri gaalnimada yowmaidin maalinta aqrabu kuwa u dhawaasha badan weye minhum ayagay uga dhawaasha baday liliimaani iimaanka xaaladay u dhow yihiin ayay uga dhawaasha baday hadda man oo gaalnimada u dhaw yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahim afafyaalkooda waxay ku leeyihiin afka waxay ka leeyihiin maa shay laysa aan ahanin fii quluubihim qalbiyadooda aan ku jira oo maxay ah law naclamu qitaalan latabcnaakum qalbigooda waa ku jiraa inuu dagaal dhacayo laakiin afka waxay ka leeyihin waxa qalbigooda ku jira waa kala gudsan saas mana ayib wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan wey bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan ilahay waa ogyahay subxana wa tacala aladiina kuwa wey munaafiqiintii waa laga sii hadlay aladiina kuwa wey qaaluu yidhi liikhwaanihim walaaladood xaggooda ka yidhi walxaal qacaduu iyagoo fadhiistay kuwa walaaladooda ayay ka hadleen arrinkooda ayaguna markaa way fadhiisteen oo dagaalkii way kacdeen ayaga oo fadhiistay bay walaaladooda waxay ka yidhahdeen xaggooda law ataacuunaa haddayna yeeli lahaayeen taladanada hadday yeeli lahaayeen maa qutiluu lama laayeenoo lama dileen qul waxaa tidhahda nebiow fadra'uu reeba can anfusikum nafafyaalkiina almawta geerida ka reeba in kuntum adaatin saadiqiina kuwa run sheegay hadaladoodii bay kuwa iyaga ka mid a malaha dagaalka galay markaasay yidhahen war hadday annaga taladanada yeeli lahaayeen oy magaalada iska joogi lahaayeen lama laayo waxaa la yidhi haddii magaala joogid aa geeri lagaga baaqsanahayo idinkaa laydinku soo socdaaye bal ka baaqsada l saa ku dhimane fadra'uu can anfusikum almawt magaaladaad joogtaan sooma weliba guryihiina gala geeri idinka idinku imaane bal iska celiya oo iska reeba miyay dhici karta may marka magaalo la joogay geeri ma reebto bannaan loo baxay iyo dagaal la tegay iyo goob la tegayna geeri ma soo dadejiso ictiqaad munaafiqiin wey iyo gala waxaas saasaa lalehy macana alladiina kuwa weye qaaluu yidhi liikhwaanihim ay can akhwaanihim ikhwaanihim walaaladood xaggooda ama walaaladood dartooda waxay u yidhaahdeen walqacaduu iyagoo fadhiistay ayagoo iyagu hadhay oo dagaalka ka hadhay baa waxay yidhaahdeen walaaladoodii tege waxay ka dhaheen law aqaacuunaa haddayna yeeli lahaayeen taladuna hadday yeeli lahaayeen maa qutiluu lama dileen oo lama laayeen qul waxaa tidhahdaa fadra uu reeba can anfusikum nafafyaalkiina almowta geelida ka reeba in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya maa qutiluuba haddaad run ku sheegaysaan bal idinku secryaayo geelidu waa tan idinkaaba laydinku imaana bal iska difaaca ma jirta wy maana walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaatan bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun walaa taxsabanna ha u malaynay aladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili lahi jidka ilahay lagu dilay amwaatan ha u malaynay kuwa dhintay bal iskaba dhaafay axyaau wey kuwa nool cinda rabbihim rabbigood agtiisaana yursaquuna lagu masruufayo risqi lagu siinaya farixiina xaalo ay yihiin kuwa faraxsan bimaa shaygay ku faraxsan yihiin aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi fadligiisa wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan biladii midki biladiina kuwa lam yalxaquu aan soo haleelin oon soo soo gaadhin bihim iyaga min khalfihim gadaashooda aan ka soo haleelin muminiintii walaalahooda weli aan iyaga soo haleelin gadaashooda ka soo haleelin oo ka daba imaanin kuwaasay kuyay ku bishaaraysanaya waxay ku bishaaraysanayaan allaa khawfun cabsi calayhim dushooda inaysan ahaanin walaa hum inaysan ahaanin yaxzanuuna kuwa murgaya inaysan ahaanin bay ku bishaaraysanayaan macna dadka ilaahay jidkiisa lagu dilay ha u malaynay inay dhinteen waa noolyihiinoo ilahay agtiisa lagu masruufaya ilahay agtiisa ayaa lagu irsaaqaya sidaas xadiis saxiix muslim iyo keyrka kusoo arooray nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam shuhadada iyo dadka ilaahay dartii loo dilay naftoodu waxay ku dhex jirtaa shimbiro cagaaran gulgulahooda shimbiro cagaaran bay naftooda ku dhex jirtaa shimbirahaasi maalintii oo dhanna bad yani jannada ayay soo daaqaan midhaha iyo barwaaqada jannaday ku dhex jiraan habeenkiina carshiga hoostiisay usoo hoydaan rabbi baa daalacday buu nabigu yuri sal alay wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi ma idiin siyaadiyaa wax siyaadaa ma rabtaan waxay dhahan rabbi o maxaad noo siyaadin maxaa laabanood noo siyaadin maalintiina haddaan jannada ku foofayna habeenkiina carshigaa hoostiisa aanu joogno u hoyanayno maxaaba noo laabo waa laga tegey haddana waa lagu soo noqday ma laydin siyaadiya sidii oo kale ku jawaabay waa lagu soo noqday ma idin siyaadina haabay dhaheen marka maxaa rabaad rabnaada qabtaan oo idin siyaadiya ilaahu adduunyadii dib noogu celi oo mar labaad hanala soo dilo hal midbaan kaa cabsanayna adduunyadii dib noogu celi ma guryaheedii iyo daaraheedii iyo cudurradeedii bay usoo noqonay maya hanala soo dilo mar labaadood adiga darta hanaloo dilo oo haddana la celiyo mar saddexaad hanala soo dilo oo haddana la celiyo mar afraad hanala soo dilo toban goon iyo ka badan darta hanaloo soo dilo intaasaanu ka cabsanay alla wuxuu ku yidhi subxaana watacala horay baan u qorsheeyey adduunye nin kasoo tegay inuusan ku noqonin soo maarta marka axyaaun cinda rabbihim yurzaquun ilahay agtiisaa lagu irsaaqaya jaabir aabihii markuu dhintay ninkii odayga ahaye munaafiqiinta ka daba tegay warkaayada ku hayay meeshii waa lagu dilay nabigu wuxuu arkay maalin maalmaha ka mida jaabir oo yaro murugaysan wuxuu ku yihi jaabiru maxaa kugu dhacay wuxuu yihi abbahay baa la dilay gabdhana waa igaga tegey walaalahay ah daynna waa ka tegey nabigu wuxuu ku yihi sal lay slam ma kuu sheegaa aabbaha ilaahay subxaana watacaala caadadiisa dadka wuxuu kala hadlaa min waraai xijaab astur gadaashiisu kala hadlaa codkiisa buu maqlaa laakiin aabbaha cabdullaahi bna camr bna xaraam ilaahay foolka fool toos buu hor istaagay oo ula hadlay wax ka wadnada saas w marka ha u malaynin inay dhinteen ma dhimanina waa nool yihiin ilaahay agtiisaana lagu irsaaqaya dadkii shuhaadada ah saas way maana waa darajo sare saasaa rabbi lehi subxana watacala fii suurati albaqarana waxaan ku soo marnay walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illahi amwaatun bal axyaa ha ku dhihina waa dhinta waa nool yihiin saasaynu baqarana ku soo marnay macana ayib saa ay tahay haddana waxay ku faraxsan yihiin waxa ilaahay siiyey oo fadligiisa waxaa kaloo ku bishaaraysanayaan walaalahoodii adduunyada ay kaga soo tageen ee aan ayaga weli soo haleelin oo ka daba imaanin wanaagga ilaahay agtiisa ku u yaallana way ku bishaaraysanayaan xadiis baa sugan odhanaya waxay yidhahdeen ilaahayow fariintan yaa laga gaadsiiyey walaalahana dadkii adduunyada lagaga hadhay inayna jihaadkii iyo dadaalkii diinta ayna ka hadhin fariintan yaa laga gaadsiiyey aakharay joogaan markaa rabbi baa yidhi anaa idinka gaadhsinay aayaad kale marka soo degi aayaad kale fariintan xaggee ka timi marka fariintani waxay ka timid shuhaadadii ilaahay dartii loo dila fariintay soo direen yaa soo tabiyey ilahay baa soo tabiyey subxana wa tacala innagaa layna soo gaadhsiinay marka wax weyn baa ilahay agtiisa u yaala way macana walaa taxsabanaha u malaynin aladiina kuwa sabiililahi jidka ilahay lagu leeyahay amwaatan kuwa dhintay ha u malaynina bal iska warqaate axyaau wey kuwa nool cinda rabbihim rabbigood agtiisa yursaquuna lagu irsaaqaya farixiina xaalo ayyihiin kuwa ku faraxsan bimaa shaygay ku faraxsan yihiin aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi dheeraadkiisa wanaagga ilaahay siiyey bay ku faraxsan yihin wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysanayaan biladiina kuwiina way ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga min khalfihim gadaashooda aan ka soo haleelin weli aan ka daba imaanin oo mu'miniintii kale ah oo jidka kusoo jira laakiin ka daba imaan doona kuwaana way ku bishaaraysanayaan bishaaraday u hayaan maxay allaa khawfun inuusan cabsiyo calayhim dushooda ahan mustaqbal aakara inaysan ka cabsan doonin walaa hum inaysan ahanin yaxzanuuna kuwa murga oo adduun ayna u murgi doonin waxa ilahay agtiisa u yaalla markay u tagaan arrimahaasay ku bishaaraysanaya yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin nicmo ayay ku bishaaraysanayaan oo min allahi xagga alla ka aha wa fadlin iyo dheeraad wa ana allaha alla bay ku bishaaraysanayaan laa yudiicu inuusan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajirkooda inuusan dayacaynin alladiina kuwa ama aladiina kuwa istajaabuu yeelay lilahi ilahi iyo warasuuli rasuulka yeelay min bacdi maa asaabahum markuu asiibay kadib alqarxu nabarka iyo dhaawuxu markuu asiibay kadib liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaajiyey camalkooda oo minhum ayaa ka mid oo wattaqow cabsaday ajrun ajr baa usugnaaday cadiimun oo weyn aladiina kuwa wey kuwaas qaala uu yidhi lahum iyaga annaasu dadku ay ku dheheen ina annaasa dadkii qad jamacuu way kulmiyeen lahum idin lakum idinka idinka dartiin bay awoodoodii oo dhan u kulmiyeen ee fakshawhum cabsada fazaadahum wuxuu u ziyaadiyey arrinkaasi hadalkaasi iimaanan kalsooni ilahay ay ku kalsoon yihin buu u ziyaadiyey wa qaaluu waxay dhahdeen xasbunaa kan nagu filani allahu allow wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu mid la tala saaro fanqalabuu way gadoomeen binicmatin nicmo ayay la gadoomeen oo min allahi xagga alla ka ahayd wa fadlin iyo dheeraad lam yamsashum muusan taabanin suu-un xumaani mayna taaban watabacuu waxay raaceen ridwaan allah ilahay ridihiisi bay raaceen wallahu allana duu fadlin dheeraadsiin midkii u saaxiiba weya cadiimun oo weyn inamaa dalikum kiinaasi hadalkaa idin keenay ashaydaanu waa shaydaan yukhawifuhu idin cabsiin wliyaa'ahu dadkiisuu idinku cabsiinaya ee falaa takhaafuuhma ka cabsanina wakhaafuunii aniga iga cabsada in kuntum hadaatiin muminiina kuwa i rumaysan hadaatiin iimaanku hadduu dhab idinka yahy dadkii jannada galaya shuhadada ilaahay dartii loo dilayay nicmo ayay ku bishaaraysana xagga alla ka haateeye fadli iyo inuusan ilahay muuminiinta ajirkooda dayicin meel buu u yaalla ajirkoodi waxaa markaa kadib laga hadlay horay baan usoo sheegnay dagaalku markuu dhammaaday maalin sabtida ah bishii shuwaalna ay tahay shan iyo toban sanadkii saddexaad maalinkii axadda ahaa ee ku xigtay ayaa nebiga waxaa la soo gaarsiiyey sal alay slam abuu sufyaan iyo gaaladii u watay inay damacsan yihiin magaalada madiine inay kusoo rogaal celiyaan maxaa yeelay meel xamraaul asad la yidhahdo markay joogaan bay diib wada hadleen markaasay yidhahdeen war waxa maynan samaynine laa muxammadan qataltum wala alkawaaciba ardaftum bisa maa sanactum bay dhehen ayagii baa is-eedaynay maxamedna maydaan soo dilin gabdhihii gashaantimaha ee naasaha kuuskuusnaana maydaan soo kaxaysanine madiine joogay war waxaad samayseen xumaa war ina soo celiya biliiqaa loo soo noqonaya magaaladiisan biliiqaysto saasaa loo soo noqonaya nebigu warkii weelay sal alay slam wuxuu yihi hala diyaar garoobo shalay dagaalkii ahaa nin goobjoog ahaa oo ka qayb galay mooye nin kalena iraaci maayo waa baxay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh bixiddaa uu nebigu baxay ujeedooyin dhowray leedahay ujeedooyinkeeda waxaa ka mida qalbi kab waxay u tahay mu'miniinta jiraaxaadkii iyo nabaradii iyo dhibkii iyagoo ku yaalla raggii shalayta nabarka gaadhsiiyey markay ka daba baxaan soo himadoodii soo noqon mayso saas himadoodii iyo waxaa soo noqonaysa kalsoonidoodii yaa soo noqonaysa taasi waa mid ujeedada labaadi waxa weeye in gaalada la argajixiyo oo la raad qaado oo wax eryi layska dhigo waxay iyadana qalcinaysaa dad fara badan oo hareeraha kaa deganaayo kuungurayn lahaa war nimankii dhibdaha gaadheen laakiin nimanku markii dambe iyagoon baa wax sii caydsanay qolo badan baa warkaasi qancin oo meelahan agtaada joogjoogo ayagu raqda ka dherka raqda raqda un haada oo kala acraab meelaha degdeganaayo iyagu raqda inay cunaan uu rabay baa mid hadalkaasi ku filan yahay xarbu nafsiya la yidhahda xuruubta nafsiga ee iclaamiga aad buu rasuulku u isticmaali jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa midda hadda reer galbeedku adduunka ku haystaan saas daraaddeed nabigu markuu baxay sal alay wasalam oo magaalada ka baxay abu sufyaan waxaa soo gaaray oo damacsanaa inuu soo noqday ciidankiisii waxaa la soo gaarsiiyey moxamed oo raggiisii oo faraxa cunahaya ciilkii intuu ka batay inay idin arkaan oo keliya raba baa meesha soo socdaa leyi abu sufyaanow warkii abu sufyaan haddii loo geeyay wuxuna warna soo xarsiiye lib baynu wadanaayo libta yaan inaga reebine nabayana keena sidii baa abu sufyaan u caray meeshii buu nabigu tegay sal alay wasalam wuu soo noqday isagoo wax dhibaataa gaarin isagii saxaabadiisa meeshii baa laga soo noqday qolada marka markaa nabiga la baxday sal alay wasalam baa si gooniya loo ammaanaya sababta ammaantooda keentayna waxa weeye waa dhaawac baa jira dhimashaa jirta yacni waxa weeyaan shalay o dhan baa la rafaasanaayo dadku waa daalan yihiin dhiiggiibaa qoyanoo weli ma ingegin murugtiibaa weli qalbigii ka baabi'in ayagoo xaalkaadu sidaa yahay rag badan baa laga yahay toddobaatan ninoo akhyaara ku tegay meeshii oo gaal ahaa xaaladdu iyadoo saa ay tahay ayagoo nasanin baa la yidhi war soo dhaqaaq ya waa meeshii nin nin nin rageedku uu dhihi lahaa maya ebal aniga maanta bal aniga maanta islaamtii baa iga umuraysa saas ya maalinka xaaladdaa ninka ku baxayso ammaan ma mudno marka saas waya mayna cabsanin tiradooda mayna la cabsanin dhibkii gaadhay mayna u baaqanin waa baxeen markiiba raggaasuu ilahay ammaanaya subxana watacala wuxuu ragu yidhi marka yastabshiruuna way bishaaraysanayaan waa kuwii jannada kuwii macnaha shahaadada ahaw yastabshiruuna way bishaaraysanayaan binicmatin oo min alla xagga alka ah wa fadlin iyo fadli bay ku bishaaraysanayaan wa ana allaha alla laa yudiicu inuusan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajirkooda inuusan dayacaynin aladiina kuwa istajaabuu yeelay lilahi ilahi iyo warasuuli rasuulka yeelay soo baxa markay dheheen min bacdi maa asaabahu markuu asiibay kadib alqarxu nabarka iyo dhaawacu markuu asiibay kadib dhibaatadii markay gaadhay kadib bay yeeleen hadalka rasuulka sal ly slm oy baxeen liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaajiyey camalkooda oo minhum iyaga ka mid a oo wattaqow cabsaday ajrun ajir baa u sugnaaday cadiimun oo weyn aladiina kuwa wey qaala ay dheheen lahum iyaga annaasu dadku ay ku dheheen qoladii abuu sufyaan soo diray wey naaskaas ee gaalada soo dirtay maxamed iga gaarsiiyey inaan kusoo dulaan oo soo noqonayo kuu yidhi wey aladiina kuwa weeye qaala ay yidhahdeen lahum iyaga annaasu dadkii ay ku dhaheen ina annaasa dadkii oo abu sufyaan iyo raggiisii yihi qad jamacuu way kulmiyeen lakum idinka waxay heli kareen oo dhan bay isu geysteen wayna is uruursadeen awooddoodii oo dhan bay kulmiyeen idinka dartiin bayna u kulmiyeen ee fakshawhum waa cabsada maxamed iyo raggiisii oo cabsada war hoy khatar haysgelinina isnidaaminta iska daay fazaadahu markaasuu u kordhiyey hadalkaasi cabsada ah iyo waa laysugu kiin tegey fazaadahum wuxuu u kordhiyey iyaga iimaanan iimaan buu u kordhiyey meeshii laga filhayay inuu cabsi geliyo argagax geliyo dhanka galuba u booday iimaan iyo kalsooni buu u kordhiyey wa qaaluu waxay la yidhahdeen xasbunaa kan nagu filani allahu allow wa nicma waxaa nicmo lahaaday alwakiilu midna tala saartan isagaa u nicmo lahaaday allah baa nagu filan saas way macana hadalkaa waxaa yidhi nebi maxamed sal alay slam iyo saxaabadiisa markii la yidhi dadkii way isugu kiin yimaadeen waxaa kaloo yidhi nebi ibraahim calayhi salaam markii dabka lagu tuuray isaguna xasbiya allah wa nicma alwakiil ruux kastoo muslim oo khatar dareema ama xaalad cabsiyeed galana waxaa laga doonaya inuu yidhaahdo xasbiya allahu wa nicma alwakiil ilahay baa igu filan fanqalabuu hadday baxeen ma dhib bay la kulmeen maya fanqalabuu way gadoomeenoo way soo noqdeen binicmatin nicmo ayay la soo noqdeen oo min allahi xagga alle ka ahad iyo wa fadlin dheeraad xoogaa ganacsiyana way soo heleen baa la dhaha fadli iyo wanaag bay la soo laabteen iyo nicmo ilah iyo ajar lam yamsashum muusan taabanin suu-un wax xumaanay ma taabanin dagaal lamayna la kulmin cid lagama dilin lagama dhaawicin waxba mayna la kulmin watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi ilahi ridihiisii bay raaceen oo nabiga amarkiisii bay qaateen wallahu allana duu fadlin dheeraadsiin midkii uu saaxiiba waya cadiimin oo weyn kii warka keenay baa marka laga hadlaya abu sufyaan iyo warkuu soo diriya ninkii keenay waa shaydaan baa li inamaa dalikum kiinaasi warka idiin keenay dadka ka cabsada odhanaya ashaydaanu waa shaydaan yukhawifu wuu idin cabsi yukhawifu wuu idin cabsiin wliyaa'ahu dadkiisu idinku cabsiinaya soo ma dadkiisu idinku cabsiinaya dadkiisuu doonaya inaad ka cabsataan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuuni aniga iga cabsada saas ninka ku odhanaya yani waxa weye adduunka maanta yani waxaa la gaadhay gaala gaala haysata adduunka hal bamboon baa laisdhex dhigahaya laysma dhaqaajin karo haddii masaajidka addoon salaad ku tukanto waa lagu qaban waa lagu xidhahayaa kaamirooyin baa masaajidka ku wada rakiban inamaa dalikum shaydaanu yuqawifu awliyaa masaajidka yuusan idinka caydin saas maa shaydaan hal cararo hal la gabado hadduuba ku leeyahayba waa shaydaan walow suuro sheekh baa lahaade waa inuu ku yidhahdo sugnow oo rabbigaa ku kalsoonow oo wax ilaah kuu qadaray ku kalsoono diintaada ka carab saasaa la yaqaana inamaa dalikum kiinaasi ashaydaanu shaydaanu yukawifuhu cabsiinayaayo awliyaahu dadkiisu idinku cabsiin ee falaa takhaafuuhu ma ka cabsanina wakhaafuunii aniga cabsada maxaa yeelay ina kayda shaydaani kaana daciifa in kuntum haddaa tihin mu'miniina kuwa rumeeya haddaa tihin iimaanku dhab idinka hada wabilahi tawfiiq wsala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam